xataa yacdila ilaa uu la ekaado arrumxa warankii dilluhu harkiisu ilaa uu la ekaado shay la arkiya harkiisu ilaa isla ekaadaan isku baaba'aan wey harku markuu ku baaba'a yani shayga hoostiisa uu ku baaba'an wey waa marka yani istiwaha oo halkaa dhalada ay qoraxda ku taagan tahay wey uma aqsir ka joogsa salaaddii fa ina jahannama jahannama tusjaru waa la huriyaa saacaddaasaa jahannama la hurinaya waqtulistiwaha ilaa maalinka jumcada mooyaane maalinka jumcadayda waa la iska tukanaya wa tuftaxu abwaabuhaa abwaabteedana waa la furaya albaab yani jahanamaa la hurinaya albaabaheedoo dhanna waa la yani la furaya waktigaa lixda saac ee qoraxda halkaa dhalada ku taaganta fa idaa daaqat ishamsu qoraxdu markay iilato fasalli tuka maashihta waxaa doonto fa ina salaata salaaddii mashhuudatun waa la xaadiraya xataa tusalli alcasra ilaa aad ka tukato uma aqtir ka joogsa xataa taqruba shamsu qoraxda ilaa ay ka dhacayso fa innahaa iyadu taqrubu way dhacaysaa bayna qarnay shaydaan wa yusallii laha alkufaaru gaaladiinu markaasay u sujuudayaanoo qoraxday u sujuudayaano marka waa arrin un yacni iimaankaaga baahan xadiidka yani hadda waxaa ku soo arortay qoraxdu shaydaan geeskiisaay ka soo dhalanaysaa wakhtigaa lixda saacna jahanamaa la hurinayaa imaamka khadaabi la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay dikru qarnay shaydaani iyo watasjiru jahannama shaydaanka geeskiisan la sheegay iyo jahanamo hurinteedu wanaxwi daalika mima yudkaru fi tacliili xadiidka lagu cileeyey yani umuurun laa tudraku bilxisi waa umuur aan la haleeli karin walcayaani waxaan la muuqdo oo arki karna ma aha fayajibu liimaanu biha inaan rumayno unbaa waajiba wa tarku lbaxhi fiiha inaad su-aasho maxaa loola jeeda arrintaas sii weydiiso iska da ay maxaa yeele naska waayo ilaahay iyo rasuulkiisu waxay sheegaan su-aal male waa la qaadanaya bas iska rumee un adigu rawaahu lhamsatu baa xadiidka wariyey lilbukhaariya wali abi daawuud walbayhaqi kariha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ka hoday asalaata salaad nisfa nahaari maalinka niskeeda waqtiga lixda saac ilaa yowma aljumca fa ina jahannama jahannama tusjaru waa la huriyaa ilaa fii yowmi aljumcati maalinka jumcada mooyaan maalinka jumcada lama hurinayo wey marka maalinka jumcada ah lixdaa saac waa la iska tukan karaa saacadaha kale maya jumcada saacadaha kale ma bacd alcasri iyo salaad subax bacdigeeda iyo ma jirto lama tukanayo lixda saac un baa lasoo reebay maalinka jumcada wa ilaa fi lxaram xaramka inaad joogto kacbada aad joogto mooyaane oo iyadu shanta waktiba waa la tukan karaa wax salaadaho sunno oo xaaraam ka ah mar haddaad xaramka ku jirto ma jiro wey wakti kasta waa la tukan karaa xaramka walinisaai xadiidkan imaam nisaa-i uu warinaya u daliil aho yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafo laa tamnacuuha mancinina axadan axadkoo daafa dawaafay bi hada albeyt kacbada inuu dawaafo doonayo oo wasallaa inuu ku tukado doonayo aya saacatin shaaa saacad alla saacaduu doono oo min leylin aw nahaarin aw marka xaramka asagu hal wakti ahoo sunnadii la diidayo oo ay xaaraan tahay maba jirto wakti kasta way iska bannaanta xadiidkana u daliil saacad kasta qofkii doono inuu kacbada dawaafo ama inuu salaad ku tukado ha ka mancinina buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ha u diidina ay habeen iyo maalin fafiqu ma taqadama an yani kullah ana naafilata laa tasixu ma ansaxayso bacda salaati subxi salaada subxa bacdigeeda xataa tadluca shamsu oo watartafica ay ka soo dheeraato qadar rumxin wa cinda zawaal markay qoraxdu yani ilaa ay markay zuulayso harka ay halkaa ku taagantahay xataa tamiila ilaa ay ka zuusho ilaa yowma aljumca wakada laa taxilu bacda salaati alcasri xataa taqruba shamsu waa licadami tashabihi bilkifaari gaalada in la shabaha la diidaya caabadata shamsa qoraxda caabudayay wa hada kulluhu fii kayri alxarami almaki waa haddaada xaramka makaad aada joogin weye ama huwa xaramka haddaad ku jirto falaa nahya nahyi ma jirto can isalaati fiihi mutlaqanba wakti kasta waa tukanaysa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa salaata salaad ma jirto ila almaktuuba salaaddii faradkeed mooyaane mar haddii salaada la aqimo tii waajibkeed aqimkeeda la guda galo salaad ma jirto ilaa faradka mooy sunno iyo waxaas isku sii mashquulin mayso mar hadduu aqinku dhaco wey bas wey idaa shurica fii iqaamatiha aw qaruba waktiha falaa yajuusu talabusu binaafilatin sunno inaad dhex gasha lama ogolo wa kaana cumar wuxuu ahaa radia allahu canhu yadribu wuu garaaci jiray man yusallii xiina idin dadka tukanaya markaas hadduu arka salaadii oo la aqimayo nin sunno sii xihanaya sid cumar waaba garaaci jiray xayla fadliiladii baa ku dhaafaysa fadliila yani taxarumka takbiiratu ixraamkii fadliiladeedii baa ku dhaafi xageed sunno usii gelaysa amkan ma jirto sida cumar dee yani waxaas looma keeni jirin qofki yani uu yar ka leexanayo u arko ushiisa yani ul yaroo dire la yidhahduu wadan jiray oo markuu safka simaayo xaataa ninkii dhinaca usoo dhaqaaqi waayo uu ku dhufan jiray uu ku jiidaya wax diidi karana male marxaban marka qofkii sunno iska sii galana wuu ku dhufanayaabo khawfan oo min fawaati fadiilati taxarum fadiilatu taxarumkaa kaa tegaysuu leeyahay maca alimaam qaala tirmidiyu wuxuu yidhi wacalayhi bacdu asaxaabati wataabiciin wa bihi qaala sufyaan wabnu lmubaarak washaaficiyu wa axmed wa isxaaq saasay yidhahdeen oo sunnada inaan la geli karin mar haddii aqimkii la dha- uu dhaco wey wa qaala kayruhum waxay yidhahdeen tajuuzu maca alkaraahati waa la iska geli karaa laakin waa karaaho aye marxaba rawaahu lkamsatu baa wariyey lilbukhaariyi wallahu aclam albaabu haalis baabka saddexaad fii shuruudi salaad salaada shuruudeedii ayaa halkan laga gelayaa w shuruudulwujuub baa loo jeedaa shuruuddii yani salaada qofka ay ku waajibtay laga rabo kama fi lxadiidi alawal walxa- wathani wathaalis wa shuruudu sixa shuruudda ay salaada ku ansaxaysa kamaa fii baqa- fii baqiyati alaxaadiis shuruudda shuruudu wujuub iyo shuruudu sixa ay isugu jirtaaye labaduba axaadiisi way sheegayaan shardi laga rabo way qofka tukanayo can caliyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal rufica alqalamu qalamkii waa laga kor yeelay can halaasatin saddex waa qalamu takliif qofka yacni wixii loo qa- loo uu sameeye loo qabanayo oo qalamkaas oo qalamu takliifka waaba laga kor yeelay can halaasatin saddex qof can innaa'imi qof iska hurdo hadde qofku hadduu hurdo wax ta- maxaa yacni laga qabanaya hadduu wax ku hadlo oo wax kasta uu sheego waxba laga qaban maayo nin hurdaa hadda iska daldalmaayo naagtaydii waan furay hadduu yidhaahdo waxaanaan sameeyey buu leeyay waa kan wuuna hurdaa xab- waxba laga qaban maayo xataa yastayqida ilaa uu soo toos maxaa yeele markii uu soo tooso la weydiiyo wuxuu maxaa la ula yidhahdo maxaan maxaan idhi buu leeyay wuxuu og yahayba male uu iska hadlayaa wa can isabiyi canugii yaraa ilmihii yaraana yani waxba laga qaban maayn waa laga kor yeelay qalankii xataa yaxtalima ilaa uu qaangaaro dembi ma leh dembi ma leh wixii marka asagoo yaroo sabiya uu sameeye waxba dembi a male wey laakiin wixii min baabi litlaaf ah ilmihii asagoo yar wixii uu dilo waa la lamaanaya asagu yuunaba ku dembaabin dawaasabi takliif ma lehe laakiin waa la lamaanaya wa cani ilmajnuuni kii waalna xataa yacqila ilaa uu caqli yeesho qof waalana wuxuu halleeyana waxba loo qaban maya isagana xel uu waalan yahay mukalafba maaha rawaahu abu daawuud wanisaai walxaakim wasaxaxahu can ibni cumar radi allahu canhuma qaal caradanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigaa i bandhigay buri yowma uxud uxud maalinkeedii buu i bandhigay fi lqitaali yacni waa la iisoo bandhigay buu leeyahay cabdullaahi bin cumar dagaalka in laygey wa ana ibnu arbaca casharata sana afar iyo toban sanaan jiray maalinka yani uxud ay dagaalkeedu dhacayay falam yujiznii iima ogolaanin buuri nabigu canug yar baa tahay joog buuri waa i reebay buuri wa caradanii haddana waa la iisoo bandhigayoo yowma alkhandaq waa sanadkii ka dambeeyey sanadii afraad un weeye wa ana ibnu khamsa casharata sana shan iyo toban sanaan jiray buuri fa ajaazanii dagaalka galburi nin weyn baa tahay baad baaliquday ga- horey ka galburi dagaalka qaala naafic wuxuu yidhi naafic ninkaa la yidhaahdo mawla ibni cumar cabdullahi bn cumar faqadimtu calaa cumar bin cabdilcaziiz cumar bin cabdilcaziiz baan u imid buri waa khaliifkii yani caadilka ahaa wa huwa yowmaidin maalinkaa khaliifatun yani waaye khaliif buu ahaa wey muslimiinta khaliifkoodu ahaa faxadastuhu bi haadaa xadiidkanaan u sheegay oo yani cabdullaahi bni cumar inuu sidaa yidhi ayaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi cumar binu cabdilcaziiz ina haadaa midkan la xadun xad weeye bayna asakiiri waalkabiir ilmaha yar iyo qofka weyn ee qaangaarka xad waxaa u ah shan iyo tobankaa sane oo hadda cabdullahi bin cumar uu sheegay ee shan iyo toban sane markuu gaaray dagaalkii baa loo ogolaaday inuu gala dee waa nin weyn fa kataba ilaa cummaalihi dadkii yacni cummaashiisa ahaayoo dhan buu u qoray cumar binu cabdicasiis dadkii yacni magaalooyinka madaxda ka ahaayoo dhan oo wasaradiisii iyo dadkii qudaada ahayd iyo dadkii yacni guddoomiyeyaalkii magaalooyinka haystoo dhan asaga ka hooseeyey ayuu kulli u wada qoray an yafriduu inay qadaraan liman kaana ibna khamsata cashara sana khamsa casharata sana shan iyo toban sano ninkii gaaro diiwaanka yacni mujaahidiintaa lagu qorayaayo minshaar baa loo qoraya waman kaana duuna daalika wixii ka yarna fajcaluuhu fi lciyaali ciyaalka ku dara saasuu u kala qoray waraaqduu u kala diray meel kasta sida cabd- cumar bin cabdicasiis ay ninku mar hadduu shan iyo toban sano gaaro ragg mujaahidiinta raggaa lagu darayaa minshaarkiisana wuu leeyahay oo jeyskuu ka mid yahay uu. haddii uu intaa ka yar yahayna ciyaalkaa lagu daraya waa la reebaya weli waxba looma hayno rawaahu lkhamsatu can sabrata waxaa laga wariyey can sabrata radia allahu canhu can nabi sal ly slam qaal muru sabiya sabiga amra buu nabigu yihi bisalaati salaada amra idaa balaqa sabca siniin canuga yarkaa markuu toddoba sano gaaro salaada amra wa idaa balaqa markuu gaaro cashra siniin toban sano hadduuba gaarana fadribuuhu garaaca calayha salaaddii hadduu ka tago ku garaaca waa la garaacaya waidaa balaqa hamsata cashar shan iyo toban tale hadduu gaarana faqtuluuhu waaba la dilid waa qaangaar markaas hadduu salaadii ka tago kurkaa loo dheeraynaya alla qisaas marka toban jir markuu yahayna waa lagu garaaci canugaagii oo toban sano jira hadduu salaaddii tukan waayo garaac darbigaasna waa darbu ta'diib waad ku edbinaysaa ay waa la edbinayaa ilmaha intay yar yar yihiin haddii cibaadada lagu tarbiyeeyo markay weynaadaan way qaadanayaan laakiin markuu shan iyo toban sano gaaro un haddii la yidhahdo tuko maba uu kari karadi markaa naftiisiba way ma baraninba w marka ma ogolo inta yaryarkiin baa marka cibaadada lagu tarbeeya ilmaha xabu xaju tamyiiskana yani waxaa lagu ishaaraa toddobada sano muru sabiya bisalaati idaa balaqa sabca siniin toddobadaa sano waa xadu tamyiis baa la yidhaha toddoba sanoba hadduu gaaro ilmuhu mumayiz weeye waxbuu kala garanayaae marka salaadda waa la amraya waxaa la fiirinayaa ilmaha garashadiisa uun hadduu xataa sanadkaas uu gaaray oo isagoon gaarin xataa hadduu wax kala garto salaadda waa la amri oo dhinaca midige iyo dhinaca bidaxa iyo hadduu kala garto oo markaad wax weydiisay uu jawaabta kuu celiyo waa mumayiz baa laleeya waxbuu kala garanaya waxaa kaloo la yidhaahdaa idaa akala waxdaw keligii hadduu wax cuno orod wax cun baa laleey intii meel wax loo dhigo kac quraaco u iska baxaya markaasuu xankiisii intuu qaatay buu iska quracday wa shariba waxdaw keligii buu cabbay halkaas ka shubaa la yidhi biyo ka shuba macaano ka shuboo ama shaaha shuboo cab wuu iska cabbay wastanjaa waxdaw keligii buu musqusha galay orod musqusha gal baa la yidhi galo markaasuu intuu iska galo iska soo baxay iska soo dhaqay de ninkaa waa nin weyn ogow markaa salaada waa la amrayaa de waxbuu kala garanaya kaas midig iyo bidix hadduu kala garto saasoo kaleta wey aawo midigtaadi waatan bidixdi aaw waatan hadduu kala garto bes waa la amrayaa salaada waa lagu tarbeynaya si fiican baa ilmaha salaada loo baray zaada fii riwaayatin riwaayo kale wuxuu ku ziyaadiyey wafariquu baynahum fi lmalaajici jiifkana ku kala geeya birnabu mar hadday toddoba sano gaarhaan ilmaha salaadana amra wafariquu fi lmalaajici gabdho iyo wiilal hadday yihiinna kala geeya qolaba meel seexiya hasla seexinina carruurta taasuna wuu leey ilmuhu markay xoogaa soo yar caqliyaystaan oy wax soo yara kala gartaan weli caqligii weynaa oo xumaanta isaga celihayaan ayna gaarin waxaa la rabaa in carruurta aan laisla seexinin wiilasha iyo gabdhaha si ayna wax xun iyo falaad xunaysa u baranin meel baa la kala seexin gabdhahana qol baa loo yeeli wiilashana qol baa loo yeeli aadaabtoodaa la ilaalinaya ilmaha inayna waxun baranin waayahay saasaa wanaagsan waa sida fiican way hadhow markuu caqliyaysto oo uu qofka wala qofka maxramkiisa walaashiisa uu garto dee hadhow waxba loogama yaabano markuu qaangaar noqdo way isla seexan karaan dadka yani maxramka caadi bay isula seexanayaan dee markaa caqligiisu wax ku kala garanayaa moogtahay laakiin hadda markuu yaryahay wax ma kala garanayo wakti yaroo wax yar caqliyaystana wuu wax dardareemayana wuu soo gaaray caqligu wax kusii gartoo kaleetana ma leh marka waa la kala geyn dee isla seexin maayo haddana wax jinni baaba jira oo carruurta akhlaaqda kasii dhuminayo khatarteedaba iskale wey ya allahan telefishinka iyo waxaan xilli la fiirsanayo waa waxyaale xunxun oo daa'iman wax saasan bay ka sheekeyna nin iyo naagun isku maran iyo wax xilla unbay laga yaabaa inay ilmihii ku arkaan hadday falaaskaas xuna caawo dhan say u daawanayeen un laisla seexiyo dee falaadka xumaa inay ku dhaqaaqaan baa maalis aygi ya marka waa la kala seexinaya carruurta isku meel la seexin maayo gaaladii baa yani si xun noola dirirayso waa si kasta ayay ayagu macani geed gaaban iyo geed dheerba waxay u fuulayaan si ay diinta dadka muslimiinta uga zuulin lahaayeen markaasaa jordaanka waad aragtay oo wax naag qaawan oon wax xillama wax kale kusoo sawiri maayaan ya iyo wax uun afka iska nuugahye iyo wax qaadaran ma ogi xataa waxay bareen wax aan yacni aan waxba ahayn oo jeceel iyo wax xilli la yidhahday ka sheekaynayaan markaasay carruur yar yaroo hadda dhalatay oo shan jir meelaha lix jir oo wiil iyo gabaroo xataa afka iskula jiray soo sawirayaan waxaas waa fidno inay muslimiinta ku fidnayaan bar diinta ku fidnayaan telefishinkii wax kale kasoo dayn maayaan waxa unbay kasoo daynayaan ya wax un yacni isnuugaya iyo wax isjecel iyo waxbaa kana iyo waxbaa iska dawareegaya waxaa bese unbay soo daynayaan markaa de waxaas un dhan hadday un dadki fiirsadaan ilmihii oo waxaasoo dhan un maxaad umalaynaysaa wax kaleba ma yaqaanaan de waxa unbay ku barbaaranaya wixin bay bilaabayaan in ku tilaabo qaaday ya marka waa waxaasoo dhan inay muslimiintu ka digtoonaadaan baa la doonaya oo diintooda yani ay ku tarbiyada iyo tarbiyada islaamka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalama inay ku dhaqmaan baa la doonaya ku dadaalaan ya ummaddan dagaal baa lagu hayaa dagaal dhinac kastaa lagala dagaalamaya oo idaacadihii iyo telefishinkii iyo yani gaaseedkii iyo joornaalkii wax kastay ku kagaala yani kula dagaalamayaan diinteenni iyo yani anagu islaamkeennina wax u ordayo mar kasta uu yani sidaa ugu dadaalaya ufaafinaya ma jiro ya hadda dadka waxaa u sahlanaan lahayd inay diinta bartaan haddii hadda dawlad islaama ay jirto oo sunnooyinkaa nabiga dadku say u seexanayaan sida loo soo toosayo sida musqusha loo galo sida looga soo baxo suuqa markii la aadayo ducada la akhristo marka la seexanayo waxaasoo dhan haddii macnii hal xadiid ama laba xadiidba habeen haddii telefishinkana looga soo dayn lahaa dadka kulli sooma wada barteen kulli way wada baran lahay caalimiin bay wada noqon lahay sunnada nabiga iyo dhaqanka diintay kulli wada fahmi lahay laakiin yaa ka sheekeynay dawladdii islaamka ahaydna gaalo unbaa madaxa ka haysato wax alla wixii reer galbeedku ay wanaag u yaqaanaan iyo horumar bes unbay ayaguna xalaara ka raadinayaano waxaa unbay ka soo daynayaan bas wax kale male kuwa ugu roon unbaa aadaanka ka soo daynaya bas ay aadaanka keliya oo la wada yaqaanuun rawaahu abu daawuud baa wariyay axmed oo tirmidi aahaaratu dahaaradi baa meesha addahaaratu min shuruudi salaad salaada shuruuddeeday ka mid tahay wlmuraadu bihaa dahaarada looga jeedana dahaarat lbadan badankaaga inaad dahirto weeye min alxadaayn xadasulsqarkii oo weyse la-aanta iyo xadadkii akbarka ah oo qabayska kii waajibinayay labadu waa inaad daahir ka tahay wa min anijaasati nijaasana waa inuu badankaagu daahir ka yahay wa dahaaratu libaasi dharkaaguna waa inuu daahir yahay walmakaani makaanka aad ku taagan tahayna waa inuu daahir yahay min anijisi nijaasa waa inuu daahir ka yahay intaa markaad daahir ka tahay unbay salaadaadu ansaxaysaa adoon intaad daahir ka ahayn salaadu ka ansixi mayso can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu an nabi sal alay waslam qaala wuxuu nabigu laa yaqbalu llahu ilahi aqbali maayo salaatan salaad salaadaasoo bikayri duhuurin dahaaro la-aan ah walaa sadaqatan sadaqana ilaahay ma aqbalayo min quluulin khayaana ah xoolo aad soo dhacdoo soo khayaanta haddaad tiraa maanto dhan waan daladalina waxba lagaa aqbali maayo hele waa khayaane adiguma balhid rawaahu lhamsatu lilbukhaariyi can caliyin radi allahu canhu can nabiy sal lay waslam qaala wuxuu nabigu miftaaxu salaati salaada furaheedu addahuuru dahaarada wey salaada waxaa lagu furaa oo miftaax u noqonayo dahaaro horta waa inaad daahir tahay oo adoon daahir ba ahayn salaad baan geli macquul ma hadee waay wa taxriimuhaa salaada taxriimkeedu atakbiiru weeye wa taxliiluhaa xalaal noqoshadeeduna atasliimu wey ya salaadun soo ma yidhaahdaan markay fuqahadu xadaynayaan asalaatu aqwaalun wa afcaalun muftatixatun bitakbiiri mukhtatimatun bitasliim salaadu moogtaha waa min atakbiiri ila atasliim inta udhaxaysa wey marka takbiirtaa u horaysa takbiiratulixraam baa la yidhaha ixraam maxaa loogu magacaabay wax la arkay ee qofku mar alle markuu allaahu akbar yidhaahdo ilaahay uu hor istaago oo uu salaadi galo wixii marka hore u banaanaa xalaasha u ahaayoo dhan baa xaraan ka noqon ma hadli karo wax iskama cuni karo wax ma cabayo iskama socsoconayo camalka kasiirka inaad iska socsocoto lama ogolo waa ka taxriimuhaa atakbiir takbiirkaasaa wax walba kaaga xalaal noqonaya kaaga xaaraan noqonaya ya sidaa aawadeed salaada dhexdeeda markaad gasho lama ogolo ficilka kasiirkaa lama ogolo tasaa dadka lagu imtixaamay wey takbiirta tak ixraamka la yidhaha maxay kaa xarimaysaa wixii salaada markaada gelin xalaasha ku ahaa maxaa ka mid ah inaad iska soo socoto inaad iska dhaqaaqdo oo inaad kolba meel iska qabsato oo banaanka markaad joogto waa kuu banaanayd laakiin salaada markaad gasho xaaraan bay kaa noqotay ficilka badan iska ilaali waa hay-a xumo haddee xaataa qof weyn oo mas-uula hadda aada hor taagan tahay inaad hortiisa maanta o dhan ku xogxogto kolba inta ku haysa waa eedarre mogta in tartiib u taagnaataa fiican haddaad ilaahay hor taagantahy maxaad umale khaaliqu lmakhluuq baad hor taagan tahay markaasaad takara dhamanaysaa maanta o dhan kol intaa qabanaysaa kol intaa qabanaysaa saanaad mar ku haysaa maxaad ka guraysaa taagnow markaa salaada gasho khushuuc baa la doonaya ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay sifada ugu horreysa oo ku tilmaamay waxay ahayd khushuuc qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun baa ilahay mu'miniintaa liibaanay waa kuwe aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waa kuwa markay salaadooda galaan ku khushuucay bas wax dhaqaaqa male raggii hore markii laga sheekaynayay salafkii iyo taabiciintii salaada mar hadday xirtaan jirkooda dhaqaaq iska dhaafe waxba lagama dareemi jirin ya curwa binu zubayr yaa markii siiradiisa laga sheekaynaya waxaa la markuu sujuudda la dhaco geed baa loo malaynaya xataa shimbiruhu isaga kor degaan geed bay moodaya maanta odhan iska saan iska hadday arkaan shimbirihii meelahan ku duldulaya isaga soo degayaan soo ma sida uu yani wax dhaqaaqa uusan ulahayn iyo siduu sujuudda u dheeranaya cibaadada ugu dadaalay saasuu khushuucoodu ahaa saasay ugu dadaali jireen ya waa ninkii markii lugtaana cudur intuu ka galaya adibadu yaa la yiri in la gooyo maogii daawo kale ma leh markaasaa waxaa la yidhi sum yani yani kabuubasaan kugu duraynaayo waan ku suuxinaynaa ma jirta bil waxaas waxaas ma jiraan lugtaa inay goysaan baartaan soo maaha salaad baan xirinayaaye markaan galo un gooye salaad buu iska galaalay lugti baa loo qaatay mishaartii kow intaa dha wax dhaqaaqa male iska tukanaya intaas salaad buu isaga jira ma dareemayaan mar hadday ilaahay hor istaagaan wixii kaleo dhan way hilmaamayaan ya abu idriis alkhawlaani miyuu ahaa ninkii lagu tilmaamayey asagoo salaad masaajidkii baa la galay oo markaasaa masaajidkii baa qayb dhinacuhu ka dumaalay dhinaca dan baa guryaheeda isla dumeen salaaddii buu isaga jira mar uu tukada kadib uu dadkii buuqaya u yimi maxaa dhacay oo markaan salaada ku jirnay wixii yeeraya maada maqlayniba maya mar haddaan anigu salaad gala waxba ma maqla ayagu hadday magaalada dhan dhinac soo duntana waxaas maba ka warramo marka dadku saasay ku ahaayeen khushuuca iyo cibaadada markay ilaahay hor istaagaan haddana waxa weeye qofku mar alla markuu salaada galo unbuu xarake iyo dhaqaaq iyo dhibaato iyo waxaan loo joogin buu bilaabaya inuu iska ilaaliyaa la doonaya waxaasoo kale haddii saddex ficil gaaraan horta waaba mubdil baa le salaadaadu waa ku buraysaa wixii ka yarna dee waa khushuuc darro oo waxaaba ku tegaysa yani salaada sawaabkeedii baa kaaga baaba'ayo marka salaada ilaasho mar alla markaa salaada gasha wey wa taxriimuhaa takbiir wa taxliiluhaana atasliim rawaahu abu daawuud baa wariy waturmidi walxaakim wasaxaxu can asmaa waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tidhi ja'ad imra'atun gabarh baa timid ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tidhi ixdaanaa midaano yusiibu sawbahaa maradeeda waxaa asiibaya min dami alxaylati xaylka dhiiggiisii baa marada ka gaaraye kayfa tasnacu bihi say ku samaynaysaa qaala wuxuu yihi nabigu taxutuhu way xogaysaa dhiiggu waan gagayahay soomaasaa ha u jejebiso uma taqrusuhu bilmaa biyo haddana ha ku jejebiso ha ku dhaqdo markay marka hore asagoo angegan jejebisay haddana biyihii intay ku subto haddana saa ha ugu maroojiso ha ku xogto wey waa zuulaysaa markaas uma tanduxuhu haddana biyo ha ku shubto markaa kadib haddana ha ka raaciso uma tusalli fiihi markaa ha ku tukata buri nabigu sala allahu calayhi wasalam saasay u dahiraysaa marka markay nijaasadu gaarto rawahu lhamsa can abi saciid waxaa laga radi allahu canhu qaal baynamaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusallii waqti nabigu uu tukanayo biasxaabihi uu tujinayo id khalaca naclayhi labadii kabood buu siibay nabigu asagoo salaada ku jiro fawadacahumaa wuxuu dejiyey can yasaarihi dhinaciisa bidxe falamaa ra'aa dalika alqowmu markay arkeen dadkii alqow nicaalahum iyaguna kabahoodii bay tuureen falama qadlaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam salaatahu nabigu markuu salaaddii dhamaysta qaala wuxuu yidhi maa xamalakum maxaa idinku xumbaaray calaa ilqaa'ikum tuuridda aad tuurteen nicaalakum kabihiinna qaaluu waxay yidhahdeen ra'aynaka waan ku aragnay alqayta adoo tuuray naclayka labadaadii kabood fa alqaynaa anaguna waan tuurnay nicaalana faqaala wuxuu yidhi nabigu ina jibriil calayhi salaam jibriil baa ataanii ii yimid fa akhbaranii wuxuu ii sheegay anna fiihimaa qadaran kabuhu inay wasaq leeyihiin ou adan inuu dhib ku sugan yahay wa qaala wuxuu yidhi nabigu idaa jaa axadukum hadduu yimaado ila almasjid falyandur ha fiiriyo fain ra'aa fii naclayhi labadiisa kabood qadaran hadduu ku arko nijaaso ow adan wax dhiba falyamsaxu dhulka ha ku masaxo waliyusalli fiihimaa ha ku tukado wa fii riwaayatin fain ra'aa fiihimaa hadduu ku arko khabatan nijaaso waladaa almustaqdar walow daahiran aduhu wax shayga la qurmaysta walow daahir haba noqdo sida candhuufta kale iyo waxaas walkhabasuna daahirun fi nijisi nijaasadu asagu daahirku yahay khabasku waa nijaasada fadalku nacli kabta oo la marmariya bil ardi yudahiruhu wuu dahirayaa bimaa fiihi kabtii wuxuu ku yaalay walow najisa nijaasaba ha noqotee waase idaa zaala hadduu zuulo oo fii ra'yilcayni isha hadduu muuqadkeeda ka zuulo waayo radban ow yaabisan wa bihi qaala alawsaaciyu imaam awsaaci baa sidaa yidhi wa abu sawr walxanafiyatu wa isxaaq aaya wa huwa riwaayatun lishaaficiyi waaxmed riwaayo yani imaam shaafici laga warinay imam axmed laga warinay waalmashhuuru canhumaa laakiin imaam shaafici imaam axmed sida mashhuurka ka ah wa can maalik imaam maalik laga wariyey ana dalka dalkiu laa yudhiru wax ma dahiray laa laa yadhuru radban walaa yaabisan aaya marxaba markaa dee kabihii hadday wax un kaa gaaraan kabaha waa dahiri kartaa waa la dahirayaa kabaha wey laakiin hadda axaadiidan ku soo arooreysa yani in turaabka uu dahirayo turaabka ya kabaha haddii un markaa aad isaga socotay oo meeshii wax nijaaso aada ku yaqiininin ya waxba markaa la dhihi maayo waa nijaaso la odhan maayo laakiin haddii aad meel nijaasole kula soo joogsato oo aada og tahay ya taas haddee carradu ma dahiraysa laleey waxaan biyo ahayn oo dahiraayo ma jira w aya waa nijaaso sidaa taasa agtara marka nabigu calayhi salaatu wasalaam kabaha wuu ku tukaday laakiin yacni ummaddiisa yacni diinteena horta fusxadeeda ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu jidaynayey oo ummadda yacni ay inay diinteennu takfiif tahay hase ahaatee kabo kaba daahiroo uu hubuu nabigu ku tukaday waad arkaysaa haddii waxuun soo gaaraanna isaga waa loo waxyoonayo jibriil baa markiiba u imaanayo dee wax alla wixii si waxyiin u sheegayay adigu cid kuu sheegaysa ma jira gabahaaga hadday xaar uu ka buuxan ya marka inaad marka horeba iska ilaaliso oo wax daahira aad ku tukataa wanaagsan wey markii sidaa la leeyahay waa uu markii safarka iyo duurarka la joogay ee masaajidda lala soo geli maayo meelna laguma warinin nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu kaba masaajid la soo galay ya haddii aad tidhaad nabigu kaba masaajid nabigu kabuu ku tukadaa la yidhi ood masaajidka un dalaq iskala soo dhaado ya taas waa aadaro kaba masaajid la lama galaw masaajidku waa masaajidka daahirka wuuna goglan yahay in kaba daahir ba ha ahaadeen hadday rabaan haddaba ha lasoo gadee in saad ugula soo kaba la soo gasho ama aada habdarro wey lalama soo gelaya masaajidka kabo marxaba ay waxa yani waana khalad ninki yidhaahdo waa la soo gelaya maxaa yeele qof hadda gurigiiso intii loogu tago gurigiiso sajaayada meesha guriga ugu goglan intii lala kaba lala soo galo qof ogol ma jiro war guriga hanaga wasaqaynaya nooga laaba kuleey kabaha banaanka ku siibo masaajidka ilahay marka see oola soo gelaysaa marka kabaha ya lama ogola kabaha lama soo geli karta bal weliba waa inaad ka ilaaliso kabahan aad wadato wasaqdooda iyo qashinka ka daadanayana waa inaad ka ilaaliso masaajidka waayo haddii aad wax qashina ku halayso ama wax nijaaso ah in alle intaa meeshaa ku taalla dembigaaga wuu soconayaa ilaa aad ka zuuliso wasaqda meesha aad ku halaysay way kugu soconaysaa xataa candhuuftaan loo ogolaynayo waxyaalaha daahirka ah oo mustaqdirka ahanba loo ogolayn masaajidka waa inaad masaajidka nadaafadiisa ku dadaasho wey ya ilaahay mar haddaad hor taagan tahayna aadaab iyo wanaag baa la doonaya nabiyullaahi muuse ilaahay markuu la hadlayey wuxuu yidhi fakhlacna calayka innaka bilwaadi lmuqadasi duwa markuu ilaahay la munaajoonayey ee duurusiin uu tegey kabahaaga siib baa layidhi fa innaka bilwaadi lmuqadas waadigii muqadaska ah baad joogtaaye yacni munaajaadka ilaahay baad gelaysaa ilahay baad la hadlaysaa iska siib kabaha kabaha siibo sidaa can caaishata waxaa laga wariyay can nabiy sal alay waslam qaala wuxuu nabigu idaa axdaa axadukum axadkiin hadduu xadao fii salaatihi salaada dhexdeeda yaa xadad kaga yimid salaaddii waa ka burtumata waysadii waa jabtay mar haddaad riix baa ka soo baxday neef falyakud bianfihi sanka ha qabsado uma liyansarif ha gadoomo salaada dhexdeeda xadad ogayin waysadii waa ka burtay soo maha sanka intuu qabsado aayar gadaal ha isu soo laabo marka dadkii haka dhex baxa oo yani waysuu raadsanaya dee ha baxo muxuu sanka u qabsanayaa wuxuu sanka u qabsanayaa waayahay dadku wuxuu u tusinayaa inuu gororay wuxuu salaada ooga baxay inuu goror ka yimid haddee haddii uu iska dhaqaaqo un asagoo sankii qabsan iska dhaqaaqo maxaa ku dhacay baa laleeyahy ninka waa ma salaada dhexdeedaa neef ka timid muxuu muxuu la soo ordaya waay marka intii wax lagaa sheegi lahaa waxaad wax fiican ha laguu maleeye sankaad qabsanaysaa markaasaad gadaal isu laabi waay dhiig baa kasoo daatay waa goraray waa xanuunsanya ilah ku caaf yaa qof la arka qalbigu ka leeyahy qofkii ku arka haakada marka wixii dadka tuun uu keenayo waa inaad ka hortagta wey liyuhima liyuhima annaasa annahu racaf inuu gororay oo falaa yaqacuu fii cirdihi yaysa ku dhicin wey yaysa wax ka sheegin wey rawaahu abu daawuud baa wariyay wabni maaja istiqbaalu lqiblati qiblada oo la qaabilo min shuruudi salaad salaada shuruuddeeday ka mid tahay wey can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal man sallaa salaatana salaadaanada ninkii tukadayu nabigu wastaqbala qiblatana qibladaanadana qaabilo waa kacbade wa akala dabiixatana wixii aan gowracnayna cuno oo muslimka gowracooda cuno fadalika almuslimu ninkaa waa muslim aladii lahu ay usugnaatay dimmatullahi ilaahay amaanadiisi wa dimmatu rasuulih falaa tukfiru falaa tukfirullaha waayahay ha jebinina fii dimmatihi ilaahay dimadiisa ha jebinina qof ilaahay ballankiisa ku jira iyo dimadiisa oo ilaahay uu magan geliyey magantiisa ha jebinina oo markaa ilahay uu idin ciqaabo waa qofka muslimka rawahu lbukhaariyu wanisaa-i can ibara waxaa laga wariyay radi allahu canhu yaquul sallaynaa maca nabiy nabiga maciisaan tukanay sal alla alay wasalam naxwa beyt lmaqdis baytulmaqdis baan u tukanay sittata cashara shahran lix iyo toban bilood ow sabcata cashara shahran toddoba iyo toban bilood oo markii nabiga loo jeediyey baytulmaqdis inuu u tukado toddoba iyo toban bilood buu u tukanayama lix iyo toban bilood uma surifnaa waana la gediyey oo naxwa alkacbati xaggaa naloo soo jeediyey haddana ya xaggaa naloo soo jeediyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggaa loo jeediyey waxaa la yidhi u tuko baytulmaqdis u tuko wuxuu aada u jeclaa markaa nabigu kacbada in loo soo jeediyo xaggeeda ayuu aada u jeclaa marka wax badan ayuu yani sugaya mar la arka samada dhowrayaayo waxyibuu sugaya toddoba iyo toban bilood markuu xagga usii tukanayey ayaa aayaddan soo degtay marka qad naraa taqalluba wejhika fi samaa falanuwalli annaka qiblatan tardaaha waanu aragnaa inaadun yani mar kasta samada un aad dhowrayso waxyi aad sugayse waanu ku wareejinaynaa qiblo aad jeceshahay baan kuu neenaya ee fa walli wajhaka shadra almasjid alxaraam masjid xaraamka u jeedso xaggiisa taasaa lagu yidhi rawaahu lhamsatu wa wari ila abi daawuud can ibni cumara radi allahu canhuma qaala baynama annaasu baynamaa waqti annaasu dadkii fii salaati subxi salaad subx ay ku jiraan biqubaa-in magaalada yani masaajidka quba id jaaahum waxaa u yimid aatin mid yimid baa u yimid yani waxaa la bedelay qibladii baa la bedelay ayagu ma oga marka waa qubo xaafadda kore ee madiino ee ayagu isaga tukanayaanoo xaggii baytmaqs bay weli usii jeedaan faqaala wuxuu yidhi marka ninkii ayagoo salaadiis wax lagu jiruu soo maray marka ayagoo xagga usii jeedo faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qad unzila waxaa lagu soo dejiyey calayhi dushiisa alleylata xalay qur-aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaa la amrayo an yastaqbila kacbata kacbada inuu qaabilo ee fastaqbiluuhaa war kacbada qaabila wa kaanat wujuuhum wejigoodu ila shaam shaam xaggiisay usii jeedeen waa qudus bay usii jeedeen fastadaaruu way wareegeen ila alkacbati kacbaday u wareegeen haddee nin saxaabi ah khabarkiisa waa lagu kalsoon yahay markay maqleen oo nabiga waa la wareejiyey bas wax kale salaada dhexdeeda ayagoo ku jira iswareejiyeen markaasay xagga kacbada u jeesteen haddana rawaahu lhamsatu ila tirmidiya wa kaana rasuululahi wuxuu aha sala allahu alay wasalam yuxibu mid jecel an yuwajaha in loo jeediyo lilkacbati kacbada faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey qad naraa waan arkaynaa taqaluba wejika wejigaaga gedgadoonkiisa fi samaa samada aad marba soo fiirinayso falanuwalliyannaka waan ku jeedinaynaa qiblatan qiblo tardaaha aad raalli ka tahay wey fawalli wajhaka wejigaaga jeedi shadra almasjid alxaraam masjid xaraamka jihadiisa dhinaciisa wey waxaysu maa kuntum meel alla meel aad ahaataanbo ummaddii haddaad tihiin fawalluu wujuuhakum wejigii wejigiina jeediya shadrahu shadra almasjid alxaraam fatawajaha nabigu waa jeestay naxwa alkacba kacbada xaggeeda u jeestay rawahu albukhaari wa tirmidi wa qaala cumar wuxuu yidhi cumar binu khadaab waafaqtu rabbi rabbigay baan waafaqay fii halaasin saddex baan ilaahay ku waafaqay qultu waxaan idhi bu yidhi yaa rasuula allahi ilaahay rasuulkiisii ow low ittakhadnaa min maqaami ibraahiima musalla waafaqtu rabbii buu leeyahy sidi cumar yacnii ra'yiga asaga uu soo jeediyey baa waxyigu waafaqay ilaahay baa ku waafaqay oo ra'yigiisii baa la ayiday laakiin asagu ta'adubbu wuxuu leeyahay anigu ilaahay baan saddex ku waafaqay wayna ka badan yihiine laakiin saddexdan unbuu hadda soo qaatay ilaa dhowr iyo toban baa lagu sheegaa nabigaa waxaan ku idhi bu yidhi low ittakhadnaa maan ka yeelano min maqaami ibraahiim maqaami ibraahiim musallan makaanu tukad maan ka dhigano markuu qofku dawaafo oo dawaafka dhammeeyo meesha maqaamu ibraahim la yidhahdo waa meesha uu ku istaagay markuu kacbada dhisaye waa meel yaroo marka hore kacbaday ku dheganayd laakiin hadda waa laga soo turjiyey sidi cumar baa xoogaa soo turjiyey baa halkaasoo kale u geeyey xoogaa bay u jirtaa ilaa derbigaasoo kale dan weliba kasii durugsana marka maqaamu ibraahimka gadaashiisa maan ka dhigano makaanu tukad meel markii qofkii uu dawaafka dhammaysto uu ku tukado ra laba ragcadood fanazlad waxaa soo degtay watakiduu min maqaami ibraahiima musalan watakiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima maqaami ibraahim musalan ka yeesha wa aayat lxijaabna ilaahay wuu igu waafaqay yani ilaahay baan ku waafaqay oo ra'yigay baa ilaahay ku ayiday qultu waxaan idhi ya rasuula allah low amarta nisaa'aka haweenkaaga maa amartid an yaxtajibna inay isxijaabaan haweenka ummahaatulmu'miniinka xaasaskaaga inay isxijaabaan o ragga iska qariyaan amar fainahu fainahu shani yukallimuhunna waxaa la hadlayo albaru iyo walfaajiru ninka ilaahay ka baqaya wuu la hadlaya ninka xun oo faajirkaana wuu la hadlaya nin kastaba wuu la hadlayaae inaad haweenkaaga xijaabtaa fiicnale oo waxay owlo ku yihiin ummahaatulmu'miniin in la xijaab rag laga qariy ra'yigaasuu soo jeediyey weliba aad buu isugu kallifay baa le intuuna xijaabku soo degin waxaa dhacday xataa sawda bintu damca oo gabar dheer bay ahayd ee zawjaadkii nabiga ka mid ahayd haweenka maalinkii ma bixi jirin banaanka haweenka umay bixi jiren habeenkii unbay dibadda u bixi jireen markaasay habeenkii bay baxday goor cadda abay show ahaydee naag dheer oo yacni taal dheerna way ahayd oo lawada garanayo sawda marka sayid cumar baa marka dhawaaqay markay dhaxaqaaday wuxuu yidhi sawdooy waan ku aragnaa waan ku garanaynaa inaad adiga tahay sawda inaad tahay waan ku garanayna markaasay gadaal usoo carartay soo noqotay nabigay u tagtay calayhi salaatu wasalaam caaisho gurigeeda joogo oo ku cashaynaya gurigaas markaasay rasuulka ilaahayow maa naga celiso cumar bin khadaab waa kana banaanka xataa waan ka aadi la'nay ya saasuu i yeelay oo cumar baa sidaa igu sameeyey markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi waa la idiin idmay inaad xaajadiinna soo gudataan waa iska aadi kartaan banaanka intaa muxuu saa u yeelayaa in ummahaatulmu'miniin la asturo oo kuwa fujaarta ahoo xunxunka ayna arag ama ayna damcin yuu yacni saa ku dadaalaya qofku hadduu xijaaban yahay mogta uu dam yahay waxba saas yani lagama garanayo lakiin hadduu iska qaawan yahay qof la arka saas u fiirinaya damac baa gelaya waa dabagelaya marxaban marka fainahu yukallimuhuna albaru walfaajir baa la hadlaye haweenkaaga maa xijaabta fanazlat aayat lxijaab aayat lxijaab baa soo degtay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab haweenkaa ummahaatulmu'miniinka haddaad alaab inaad warsataan doontaan wadan ka yeelataan duuna alxijaab kala hadla halkaa banaankaa un kala hadla bas ha u imaanin wajtamaca midii saddexaad maxay ahayd wajtamaca waxaa kulmay nisaau nabiyi nabiga haweenkiisii sala allahu alayhi wasalama yaa isu yimi sagaalka ahaa fi lghayrati masayr calayhi nabiga ay ku masayreen haweenkii nabigaa isu imaadeen way u tashadeen nabiga way ku masayreen maxay doonayaan markaas waxay doonayaan in yani adduunye la siiyo oo lacag iyo wax la siiyo oo yani ama wax badan iyo alaab iyo wax loo gado oo yani waxyaasay doonayaan markaasay nabiga ku masayreen sayid cumar baa loo sheegay wuu u yimid markaas gabadhiisa asaga uu dhalaa ku jirtay xabsahid baa ku jirtay soo maha haweenkii nebigu markaa kulligood buu mid mid ugu tegay wuu la wada hadlay muxuu ku leeyahay markaas aaya faqultu lahunna waxaan u idhi buu yidhi casaa rabbuhu ilaahay rabbi eh, nabiga rabbigiisu wuxuu xaqiiqo ku yahay in dallaqa kunna hadduu nabigu idin furo an yubdilahu inuu idinku bedelayo ilaahay uu bedelayo aswaajan haween khayran minkunna adinka idinka khayr badan ya hatta hadduu sagaalkiinaba idin dalaaqo sagaal kaloo ka khayr badan unbuu ilaahay ugu bedeli ma inuu idin fadhinayo maysaa nabiga aahe haddaad joogi weydaan bal waxa idinku dhacaa fiiri markaasuu mid mid u canaantay suu haweenkii nabigu kusoo wada wareegay ummu salamo gabadha la yidhaahdo sid cumar ay qaraabo ahaayeen ridaaca xaggiisay qaraabo ku ahaayeen baa la yidhaha maxram bay ahaayeen oo wuu u geli jiray markasto markii dambe ummu salama u tegey mid la arka gaar buu ugu qaylinaya markaas ummu salama aasha waxay tihi cumarow hadda waxaad waddo waxaa soo daaday nabiga haweenkiisa ina adigu u canaanato asagoo haweenkiisa ma canaansan kara miyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ya oo hadda meeshaasaad gaartay miya adiga saasay ku tiri wey waay ummu salama marka aayaddanaa soo degtay markiiba suuratu yani taxriim waay casaa rabbuhu in طلqakuna an yubdilahu azwaaja khayra minkuna muslimaatin muؤminaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin sayibaatin waabkaar ba ilahi haween tilmaamahaas le khayr badan oo qaanitaad aho ilaahay adeecayo mudiicaad aho caabidaad aho nabiga iyo ilaahay adeecayo oo haddana weliba sayibaad iyo abkaar isugu jira garoob iyo gabdhaba leh bikaaro labaduba leh yaa ilahay ku bedelaya daad joogi weydaan aayaddaasaa soo degtay miyaa wardama laga maqlay daawanka way way aamuseen wey fanazlat hadihi alaayatu aayaddanaa soo degtay ay waa suuratu yani axzaabna waata aayadda kaga sheekeynaysay oo la yani haweenka lagu soo dejiyey nabiga inuu door geliyo wey ya marxaba ay ya nisaءa الnabiy ayahay in kuntunna turidna allaha warasuulahu wadaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima aya marxaban marxa aayadahaasaa lagu khiyaargeliye oo haddaad adduunyo doonaysaan iyo maal aad rabtaanna kulligiin waan idin furayaa adduunyana waa insiina waan idinsii daynaya haddaad ilaah iyo rasuulkiisa rabtaanna ilaahay mu'minaadka wuxuu u diyaariyey wax weyn baa loo diyaariyey markaasuu haweenku isugu yeeray nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay anuu iga bilaabay nabigu markaasuu ikhiyaar geliyey ilaah iyo rasuulkiisa miyaa dooranaysaa mise adduunyaa rabtaa markaasaan ilaah iyo rasuulkiisaan doortaan iribays haweenkii kaleetoo dhanna waa igu raaceen bay tiri mid la arka waxay tiri ilaah iyo rasuulkiisaan dooran can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal alay waslam qaal maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla qoraxdu meeshay u dhacday meeshay ka soo baxday inta udhaxaysa waa qiblo ay faljihatu allatii bayna yani mashriqi lshamsi wa guruubiha kulahaa qibla wa hada daahiru binisbati ila ahli madiina yani dhinacaasoo dhan waa qibla laleeyahay haddii ay xoogaa kaa wareerto un qoraxdu meeshay ka soo baxday meesha u dhacday haddaadun ujeesatay inta udhaxayso waa qiblo un wey intaaso dhan waa qibl rawaahu ibn maaja baa wariyey walxaakim wadaar qudmiy watirmidi wasaxahu can caamir waxaa laga wariy ibnu rabicata radi allahu canhu qaal kunaa waxaan idhi maca nabiyi sal alay waslam fii safarin fii leylatin mudlimatin habeen mugdi ah ayaan nabiga la soconay falam nadri waan garan weynay ma aana garanay ayna alqiblatu qibladu meeshay ahaatay fasallaa wuu tukaday kullu rajulin nin la arko oo mina anaga naga mid a calaa xiyaalihi siduu asagu u malaynayo un meeshii uu qiblada u maleeyey haddii hadda qiblada la garan waayo mogta waa lasku khilaafay nin wuxuu hi intay ahayd qofna wuxuu le intay ahayd qof la arka meeshay la noqotay unbuu tukaday wax isku xidhanaya markaa ma jireen adu waxaad kula tahay inay qiblada inta tahay kan kale wuxuu yidhi maya waa inta adu marka waxaad ictiqaansada ninkaan inuuna qumanayn oo meel aan qiblada usii jeesto kuma xidhan karti marka qof la arka meeshiisu dhinaciisu u tukanaya falamaa asbaxnaa markaan waa berisanay dakarnaa dalika linabiyi sala allahu alayh nabigaan u sheegnay fanazala waxaa soo degtay fa aynamaa tuwallu fa hama wajhu llah fa aynamaa tuwallu meel alle meeshaad u jeesataanba fa hama halkaasu wajhu llahi qiblatullah waa ilahay qibladiisi wey haddii aad wareerto meeshaad doonta u tukan kartaa ijtihaadkaaga meeshii aad u malayso baad u tukan salaaduna waa kaaga ansaxaysa waa saxiix xataa markii kadib haddaad ogaatay baa laleeyahay meeshii aad haddaad u tukatay inayna qiblada ahayn salaadaadu saasay saxiix ku tahay wey lasoo celin maayo culamada qaarna waxay leeyihin maya waa lasoo qalleynaya salaadii waa soo cel yani dib baad soo celinaysa salaad hadduu waqtigii joogo xad aya haakada oo fuqahadu markay tilmaamayaan waatay yidhahdaan qofku hadduu wareero meesha ijtihaadkiisa unbuu u tukanayaa xataa salaadii afarteedii ragcadood ama saddexdii ragcadood hadduu midba meel u tukado markuu hal ragcada tukaday ba haddana inta la noqotay xaggaad ujeesat markaad u kala tukatay haddana kula noqotay maya inta ahayd xaggaad ujeesat afarta ragcadood hadduu afarta jaha u kala tukado saxad way ansaxaysaa salaad waa saxiix ay maxaa yeele markaad ragcad inta u tukatay hadday niyadaadi isbedesho aad tiri war maya qiblada intay ahayd ragcaddii hore ha la soo celiya dhihi maayo iyada ijtihaadka horey ku tagtay tan dambe unbaad u tukanaysaa inta wahaakada rawahu tirmidi tusalla naafilatu fi safari ilaa jihatihi salaad sunnaha haddaad tukanayso salaada sunnada ayada meesha wejigaaga unbaad u tukani meelaa u socot ama qiblada xaggeeda ujeed ama dhinac kale u socot meesha markaa safarkeeda aad usii socotay saa unbaa sunnada loo tukada ayada safarka can jaabir waxaa laga wariy radiallahu canhu qaal kaana nebiyu wuxuu aha sal allahu alay wasalam yusalli calaa raaxilatihi gaadiidkiisuu ku tukanaya xaysu tawajahad bihi meel alle meesha ay ula jeesato faidaa araada markuu doono alfariidata farad nazala wuu soo degayo fastaqbala alqiblata qibladu qaabilay rawaahu lhamsatu wa fii riwaayatin kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yusabixu wuu ku sunaysanaya cala raaxilati aayahay qibala ayi wajhin tawajaha meel alle meesha u jihaystaba wa yuutiru calayha witrkana wuu ku tukanayey hayra annahu laa yusalli calayha almaktuubata salaada faradka ah gaadiidka korkiisa kuma tukanayn nabigu waliabi daawuud kaana rasuululahi wuxuu aha sal alla alay slam idaa saafara markuu safro oo fa araada uu doono an yatadawaca inuu sunnaysto istaqbala wuu qaabilin jiray binaaqatihi alqibla fakabara markaasuu takbiirsanaya uma sallaa wuu tukanaya xaysu tawajahad xaysu meeshii tawajaha uula jeestay rikaabuhu gaadiidkiisu wa markaad safarka tahay inaad gaadiid saaran tahay inaad lugeynayso oon mid mogdahay haddaad lugeynayso mar alla yani markaad oon dhaqaaqdo ood waddadii ku dhacdo yaad rabtaa inaad iska sii tukato soo ma qiblada xaggeeda unbaad u jeesani waad xihanaysaa salaadda markaad xidhato waddada unbaad ku dhici intaad socoto idil waad qirada akrinaysa o dhan waad iska sii soconaysaa markaad doonto inaad rukuucdo ama aad sujuuddo haddaad lugeynayso xagga qiblada unbaad u jeesani rukuuciyo sujuudi baa taam oola imaanay haakada saasaad ku dhamaysani qirada iyo atixiyaadkeena waa iska soconaysa haddaad gaadiid saaran tahay markaad dhaqaaqaysa unbaad gaadiidkaaga u jeedinaysa xagga qiblada salaaddii baad xidhani waddada unbaad ku dhici rukuuca iyo sujuudda waad ishaari de gaadiid baa saaran tahay loo soo degi maaye ishaaro unbaad ku samaynaysa wahaakada can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal bacatanii rasuulu llahi sala allahu alay slam nabigaa i diray fii xaajatin danbu ii diray faji'tu waan imid wa huwa yusallii nabigu asagoo tukanaya calaa raaxilati gaadiidkiisi naxwal mashriq qoraxda meeshay kasoo ka soo baxday usii jeeday wa sujuudu sujuudii akfadu wuu ishaarayay dee labadu way akfadu way ka hooseysay min arukuuci labadu wuu ishaarayay laakiin sujuudda ishaaradeeda unbaa hoos lasii marinaya okay rawaahu asxaabu sunan baa wey markaa dee waa salaad sunna oo iska fiican oo markaad safarka tahay inaad ku dhaqanto way fiican tahay ya oo si ay cibaadada maaragtay haddaad markaad safarka tahay aad cibaadada xataa ku dadaasho daalka iyo waxaasoo dhan ma dareemaysa hadda adoo lugaynayo haddaad salaad iska sii xidhato oo markaa aad yani qur-aankiina kusii dareeriso o iska tukato akaade daahirna waad ku socotaa dhulkaasoo dhan baa kuu markhaati kacayo salaad baad dhulka ilaah ku martay dhulkoo dhan baaba ilaahay kuu duubaya oo dheh kuusoo gaabinaya safarka way gaadiid haddaad saaran tahayna saasoo kaleta way hadda salaadaha sunnada unbaa sidaa la yidhi salaaddii waajibkeed ba ka waran farad hadday tahay gaadiidna aad saaran tahay see la yeeli gaadiidkan hadday iska socdo adigu aada yani aada kii haddii adigu aada wadato oo gaadiidka yani sida fardahay aad saaran tahay adaaba joojisan kara waktigeeda hadduu baabuur iska socdaad ku jirtaa diyaarad baad ku jirtaa baddi baad ku socotaayoo markabkii ama doonidii baad saaran tahay see la yeelayaa salaadaha sunnada waa siga sidaanoo kale aad ugu tukan kartaa meeshay u jeedsato unbaad siga tukani laakiin salaadaha faradka ah hadduu kuu suuroobayo inaad istaagto ood qiblada qaabishood caadi u tukato waa ku dhex tukanaysa waa ku dhex tukanaysa diyaaradahoo kale iyo maraakiibta iyo waa iska caadi waa lasaga dhex tukan karaa qibladii meeshay ahaydba haddaad garato waad istaagi oo markaasaad ku tukani haddaa marka aad xamili weydana oo xoogaa yacni dowraan uu kugu keeno waayahay ama qibladii qaabilkeedii baa kuu suuroobi waaye waxaa iska yacni waad iska tukanaysaa waa iska ishaaraysaa meesha aad ujeeddaad isaga tukanaysaa hadhowna salaaddii waa soo celinaysa waa soo celinaysaa wy laakiin marka hore xurmatu waktiga baad u tukanaysaa baa laleeyahay rawahu asxaabu sunan waa marka haddayna kuu suuroobaynin inaad salaaddii taakhiir iyo waxaasoo kale aad ku samayso safar haddaad tahay oo iska akhirato caadi marka dambe aad ka dhigatana dee waa caadi taas ay kuu suurowdo waay satrulcawrati cawrada oo la asturo min shuruudi salaad salaada shuruuddeeda ayay ka mid tahay wey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa bani aadam reer bani aadamow aadam owlaaddiisii ow khuduu ziinatakum ziinadiinna iyo quruxdiinna labiskiinna qaata cinda kulli masjid cinda kulli salaatin markaad salaad tukanaysaan labiskiinna qaata iyo ziidanaya baa ilaahay yidhi ziinada meeshan waxaa looga jeedaa khuduu ziinatakum laleeyahay maa yasturu cawratakum cawradiinna wixii qarinayo waay oo qof hadday cawradiisu bannaan tahay dee ziine iyo qurux uma joogto wey ee qofkii cawradiisu asturan tahay qofkaa unbaa ziine leh oo qurxoon marka mar alle markaad tukanaysaan masjidkanna waxaa looga jeedaa cinda kulli salaad salaaddii baa loo jeedaa oo hadda maxalkii baa la cabirayoo laakiin waxaa loo jeedaa iraadatulxaalli tacbiirulmaxal maxalkii baa la cabiray wa iraadatu lxaalli xaalligii baa loo jeedaa oo masjidka salaadaa ku dhacdo oo lagu tukadaa salaadii baa loo jeedaa mar alla markaad salaad gelaysaan ziinadiinna qaatoo cawradiinna astura wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa wa hiyaabaka fadahir wa hiyaabaka dharkaaga fadahir dahir baa ilaahay yidhi nijaasada iyo waxaas ka dahir wasaqdiiyo waxaas weye warujsa fahjur can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaal qaama rajulu nin baa istaagay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga ayuu u kacay fasa'alahu wuxuu weydiiyey can isalaati salaad ma lagu tukan karaa fi thawbil waaxidi hal mara ah hal mara a ma lagu tukan karaa ayuu nabiga weydiiyey faqaala wuxuu yidhi nabigu awa kullukum dhammaantiin yejidu miyuu helayaa sawbayni laba maro oo qof la arka miyuu laba maro helayaa waa maya wey yacni hal mara ah way ku ansaxaysaa salaadu wey halkaa mara ah hadduu go- weyn yahay qofku oo cawradiisa ku asturanayo mar yacni waa ku filan tahay aka rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya wazaada albukhaari uma sa'ala rajulu ninbaa cumara cumar binu khadaab buu haddana weydiiyey faqaala wuxuu yidhi cumar binu khadaab idaa wasaca allaahu ilaahay hadduu waasiciyo fa awsicuu hadduu ilaahay idin waasiciyo cayshka iyo yacnii adduunyada hadduu ilaahay idin waasiciyo xoolo idin siiyo fa awsicuu adinkana waasiciyo oo dhar fiican ku tukada wey dharka badsada hal mara un keliya ha ku duubnaanina haddaad heli kartaan wey maana jamaca rajulun nin ha uruuriyo calayhi dushiisa siyaabahu dharkiisa dharkiisa uu heli karoo dhan yacni ay ha xirto sallaa rajulu nin ha ku tukado fii isaarin iyo waridaa macawis iyo go' ha ku tukado fii isaarin iyo wa qamiisin ha ku tukado macawis iyo qamiis ha ku tukado fii isaarin iyo wa qabaa'in macawis iyo ha ku tukado wa qabaa'in bahalkaa qabaha la yidhaahdo wey waa khamiis yacni horaydan ka furan yaa qabaha la yidhahdo khamiiska dhinacan horayda oo dhan ka furan sida yacni shaatigaan weyn yacni ay qaataan takhaatiirtu ay xirtaan oo kaleeto kaasoo kale waxaa la yidhaha qabaha wey fii saraawiila iyo waridaa-in ha ku tukado sarwaal iyo go- fii saraawiila iyo wa qamiisin ha ku tukado sarwaal iyo qamiis uu iska kor u xirtay qabihiina korkuu ka xirtay waa shaatigaa weyn oo macna qamiiska camal ah oo horayda ka furan wey gelusyaha loo xidhaya ama xarkaha leh fii saraawiila iyo wa qabaa'in fii tubbaanin iyo wa qabaa'in ha ku tukado fii tubbaanin waa nigiskii wey nigiskii yaraa oo tubaha waxaa la yidhahdaa baa laleeyahay aya wax yacni maa yasturu lcawrata almuqallada cawrada keliya wax qarinayo wahyal saw-ataan cawradu jidhka inkastoo cawradu ay badan tahay laba meelood baa ugu sii daran saw-atayn kaliya waa farjiga iyo duburka wax kale haddii la waayo labadaa bes unbaa la qarinayaa mugta daa qar kale xataa weyn waa labada ugu ad adhag wey labadoodii xataa wax wax lagu wada qariya haddii la waayo kee la qarin baa la yidhahdaa ma farjigaa wixii yaroo la saari mise dabada gadaasha danbaa la saari labadooda kee suuro xun farjigaa la saari baa kan hore unbaa sii foolxun wa ay haakada laakiin haddaad intaba weydo waa iska tukanaysa adoo qaawan adoo qaawan baad iska tukani laakiin hadday dad jameeca yihiin oo qaqaawan yihiin imaamka horey istaagi maayaa la yidhaha wuu soo dhexgelaya sida dumarka imaamkoodoo kale haweenka hadday naagta tujinayso keligeed bannaankaa cilladaa istaagi mayso shaydaanku inuu dafaa laga yaaba bartankay u gelaysaa safkay dhexda ka gelaysa hadday qolo jamaaco rag oo qaqaawan yihiinna ninkii imaamkaa keligii halkaa la taagi maayo dabadiisa la fiirsan maaye dadkuu dhex gelaya safkuu dhexda ka gelaya isagu bal intaasaa xoogaa looga dhigaya iyo astur looga dhigaya wahaakada marka tubaha waxaa la yidhahdaa nigiska wey nigiska sawaataynka keliya un qarinayo fii tubaain iyo waqaba baain buu qofku ku tukanaya waa nigiskii iyo khamiiska horeyda ka furan fii tubaain iyo waqamiis nigis iyo wuxuu ku tukanayaa khamiis hadduu wax kala waayo nigis iyo khamiis buu ku tukanayaa wa axsibuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi sid cumar fii tubaa'in iyo waridaa wax kale hadduuna helaynin nig iski yaraa oo uu hoosta gashaday iyo go' weyn oo sidaa uu isugu xidhay ayuu markaa ku tukanayaa wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu laa yusalli axadukum axad adinka idinka mida yuusa tukanin fi thawbi lwaaxidi mara keliya yuusa ku tukanin laysa xaalun ahaanin oo calaa caatiqahi labadiisa garbood minhu min athawbi marada xaggeeda shay-un ay go' keliya inaad ku tuka yani hal mara keliya inaad dhexda ku xidhato ayadoo garbihii bannaan yihiin taasuu nabigu nahyinayaa wey marka waa nahyu tanziiho waa karaaho adoo dhar kale heli karo intaad dharkii kale iska dhigatay mara keliya intaad dhexda ku xidhatay qaarka horoo iska qaawan inaad tukato taa waa karaaho garbaha inaad wax saarataa fiican wey laysa calaa caatiqayhi minhu shay laakiin go-u hadduu wen yahay intiiyo inta uu ka kala rito taas waa noo imaan doontaa wax dhiba malaa laleeyahy way banaan tahay rawaahu lhamsatu baa wariyey latirmidiy can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa arkay yusalli asagoo tukanaya fii tawbin waaxidin hal mar ah mutawashixan xaaluu yahay mid garbaha ka kala ritay ay mutawashixan xaaluu yahay bihi bisawb maradii buu garbaha sidaa uga kala ritay wey ay go- weyn buu ahaaye markaanuu midna inta ka riday midna xagga ka riday saasuu ku sameeyey tawaxushkaas mutalaxifan bihi waadican darifeehi calaa caatiqehi labada garab buu sidaa uga kala riday yani uga kala riday fiidihiisii wey rawahu lhamsa rawahu shaykhan ba xadidka wey can cuqbata waxaa laga wariyey bnu caamir radia allahu canhu qaala wuxuu yihi uhdiya linabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaa loo soo hadiyeeyey faruuju xariirin faruuju xariir xariirta yani qamiiskeedii baa loo soo hadiyeeyey faruujka waxaa la yidhahdaa khamiis yaroo bahal yaroo gaaban oo gadaasha dambe ka furan dhinaca dambuu ka furan yahayo qeybtaa dambaa la ysaga xidhaa gadaal dambuu ka jeexan yahay kaasaa faruuj la oo xariir ah wey wuxuu u eg yahay yacni bahallahan yararkee yani kuwa maqaayidaha ka shaqaynayo ay xirtaan oo kale dibta gadaasha dambe laysaga xidhayo noocaasoo kaleta weeye oo waa khamiis dib gadaasha dambe laga xidhayo wey oo xariir ah fa labisahu nabigu wuu xirtay fa sallaa fiihi wuu ku tukaday uma insarafa salaadii buu ka baxay fanadacahu wuu iska siibay nadcan shadiidan si deg deguhu nabigu isaga bixiyey kalkaarihi lahu si ruux kahonaya oo kale camal markuu salaaddii ka salaama naqsadaybo wuu iska siibay nabigu wa qaala wuxuu yidhi laa yanbaqii haadaa midkan uma wanaagsano munaasab ooma aha lilmuttaqiina allah kuwa ilaahay ka baqayo dadka wa wanaagsana ilaahay ka baqayo inay xirtaan munaasab uma aha waa likownihi min alxariir waa xariirte xariirtuna yacni ragga xaaraan bay ka tahay markuu nabigu xirtay calayhi salaam intaan xariirta la nahayinin bay ahayd isla markiiba nahyi baa kusoo degay nabigu waa iska tuuray waa iska tuuray rawaahu shaykhaan baa wariyey wanisaa-i can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi nabigu alfakidu bawdadu cawratun cawro wey bawdadu waa cawro rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuud watirmidi can caliyin waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sal lla alay waslama qaala wuxuu yihi nabigu laa takshif hafaydin fakidaka bawdadaada hafaydin walaa tandur ha fiirinin ilaa fakidi xayin walaa mayitin ruux nool iyo ruux dhintay midna bawdadiisa ha eegin way bawdadu waa cawro dadka isku jinsigaa sida ragga oo kale yacni bawdadoodaas inaad fiiriso yacni lama ogolo wey waa cawro adigana bawdadaada hafiid ha faydin way waa cawro wey fanahyu can kashfi lfakidi oo la faydo iyo wanadru ilayhi yufiidu wuxuu faa'iideynayaa annahu cawratun inuu yahay bawdadu waa cawrade kamaa saraxa bihi awalan siduu ku caddeeyey xadiidka hore wa bihi qaala sidaasay yidhaahdeen aljamhuuru jamhuurtu saasay qabaan min asaxbi iyo faman bacdahum asxaabtii iyo taabiciintii iyo salafkii kasii dambeeyey saasay qabaan inay bawdadu cawro tahay wey waalxanafiyatu iyo washaaficiyatu saasay qabaan wa asaxu qowley maalig iyo waaxmed imaamu axmed iyo imaam maalig baa laba qowl laga warinayaa bawdadu cawro weeye iyo ma aha laakiin labadooda qowl midka ugu saxiixsan inay cawro tahay weye bawdadu wa qaala jamaacatu waxay yidhahdeen inahu laysa bicawra culimmada qaar baa waxay qabaan waa culimo yarba waxay leeyihiin bawdadu cawro ma aha waa liqowli anas anas binu maalik baa waxaa laga wariyey inuu yidhi kashafa nabiyu sala allahu alayhi wasalam can fakidihi nabiga bawdadiisuu fayday marka xadiidkaa waxaa la leeyahay khiyaar nabiga ooma faydina safar bay ahayd iyagoo markii uu safaraska saarnaa ama gaadiidka saarnaa mar haddaad gaadiid saaran tahay dee maradu yani kor bay usoo kacaysaa way iska faydmaysaa marka khiyaar nabiga ooma faydin bawdada khiyaar ooma faydin sida loo badan yahay bawdada inay cawro tahay ha banaysanin bawdada rawaahu abu daawuud baa wariye walxaakim walbazaar can camr bn shacayb waxaa laga wariyey can abihi can jaddi radi allahu canhum can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu idaa dawaja axadukum axadkiin hadduu guuriyo khaadimahu khaadimkiisii hadduu u guuriyo cabdahu ka bedel addoonkiisii ow ow amase ajiirahu ajiirkiisii wey hadduu u guuriyo yacni addoonkiisii shaqaalaha u ahaa hadduu u guuriyo ow ajiirahu ajiirkiisii hadduu u guuriyo qofkii shaqaalaha u ahaa falaa yandur yuusa fiirina ilaa maa duuna surati wa fawqa rukba ilaa maa duuna surati xudunta wixii ka hooseeya iyo wa fawqa rukbati lowyaha wixii ka koreeyo yuusa dhawrin hadde intaa waa cawro addoonkaagii ama addoonta adiga alle haddaad u guuriso oo yacni ay reer yeeshaan intaan kore unbaad ka fiirin kartaaye lowyaha iyo xudunta intii udhaxaysa lagama dhawri karo intaa hadde waa cawre rawaahu abu daawuud baa wariye daara qudmiy walbayhaqi oo marka hore dee addoontaadi haddaad adigu haysatay oo addoontaadi adigu aad lahayd oo milkulyambiin dee xalaal bay kuugu ahaydoo hadde yani waxba hadda waa iska dhowri kartay bowdadeeda iyo waxaas waa iska dhowri kartay laakiin haddaad nin kale u guurisay qofkaa maxramka oo kaleetay noqonaysaayo lama dhawri karo dee bowdadeeda lama dhawri karo rawaahu abu daawuud wadaara qudmiy walbayhaqi can maymuunata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam yusalli mid ku tukada cala alkhumrati sijaayadu nabigu ku tukan jiray sijaayada rawaahu larbacatu baa xadiidkaa wariyey can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiya sal lla alay wasalam kaana wuxuu ahaa nabigu yazuuru umma sulaym gabadha ummu sulaym la yidhahduu nabigu soo booqan jiray waa anas bnu maalik hooyadii wey anas oo khaadimkii nabiga ah hooyadii ummu sulaym baa aad buu gurigeeda u tegi jiray nabigu waa soo booqan jiray fatudrikuhu salaatu salaada ayaa meeshaa ku haleelayso axyaanan waqti waqti fa yusallii wuu ku tukanayo calaa bisaadin gogol buu nabigu ku tukanayo o lanaa noo sugnaayo wa huwa bisaadkaas waxa weeyuu leeyahay anas binu maalik baa xadiidka warinaye xasiirun derin bay ahayd derin yacni iska baali ahoo iska duqowday guriga taallay ayuu nebigu isaga tukanaya nandaxuhu waxaan ku firfirdhinaynaa bilmaa'i biyo markuu nabigu inuu ku tukado rabo biyaan saa ugu sayrsayraynaa derintu markay baaliyowdo dee intay dildalaacdo iskusoo marka dambe way isku soo kogaysaa oo saasay soo noqonaysaa marka biyaha uu ku shushubayo xoogaa way ku jilcinayaano si derinta xoogaa markay biyahaas yar gaaraan xoogaa way kala fidaysaa way ku yar jilcinayaan derintaasu markaa nabiga ku tukan rawaahu alhamsatu baa xadiidkaa wariyey walafdu liabi daawuud wa fii riwaayatin kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yusallii cala alxasiiri derin nabigu waa ku tukaday walfarwatina wuu ku tukaday maqaar buu nabigu ku tukaday almadbuuqati oo la megdiyey maqaar la megdiyey salli buuba noqonayaa markii la megdiyo dee markaas nabigu wuu ku tukaday maqaarkaana wuu ku tukaday axaadiistan waxay daliil u tahay gogasha in lagu tukan karo salliga iyo gogasha kaleta iyo wixii gogoloo aad hesho dhan ba inaa daahira inaad ku tukanayso fiihi jawaazu salaati cala albusut goglaha in lagu tukanayo walxasiiri darinta walfaraa yani maqaarkan la megdiyey w naxwa wixii la mida wa fiihi raddun raddi baa ku sugan xadiidka calaa man kariha salaata ilaa cala alard qolyaa waxay leeyihin waxaan dhulka ahayn oo lagu tukan kara ma jiro dhulka besaa lagu tukanaya qolyaha sidaa qabo marka qolyahaasu xadiidku raddi ku yahay de nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam goglaha uu ku tukaday libaasulxorati fi salaat naagta xorta ah labiskeeda inta laga doonayo inay asturto markay salaada tukanaysa wey su-ilad ummu salamataa la weydiiyey radia allahu canha maadaa tusalli fiihi lmar'atu naagtu maxay ku tukanaysaa min asiyaabi dharaw ummu salamo gabadha la yidhaahdo oo zawjadii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la su-aalay naagtu markay tukanayso gabadha xorta ah intay maxay ku tukan kartaayoo dhar ah fa qaalad waxay tihi ummu salama tusallii waxay ku tukas waxay ku tukanaysaa fi lkhimaari hagoogti wey khimaarka waxaa la yidhaha maa tuqadii bihi lmar'atu ra'saha wa sadraha wixii madaxa iyo intaan laabtaa ay ku qariso oo xabadkeeda dhuunteeda iyo waxaan aysan muuqanaynin madaxeedana astur ayaa khimaar layska yidhaahdaa waa wixii madaxa ay ku daboosho un marka hadday garbasaartii saarato iyo hadday wax yar saa khimaara saa ugu dado oy ku sii dayso garbihii waa layska yidhahdaa khimaar waxay soo hagoogatay un iyo wa dirci dircii assaabiqi oo dheeraa hagoog iyo waxay ku tukanaysaa yacni dirac ama saako dheer oo dhulka yacni dhulka lugaha u qarinayso boqnaheedu ayn soo bannaanaanayn assaabiq yacni waasica wey waa inay yacni waasac yihiin oo ilaa cirbaha ay qarinayaan dhulka alladii yuqayibu duhuura qadamayha gomadaheeda iyo lugaheeda inay soo daahiraan buu qarinaya mar hadday luguhu soo bannaanaadaan bas weeye dee salaad ma jirto haba u ansixi mahay gabadha gabadha waa inay lugaheedao dhan wada qariso xataa xaala sujuudiha markay sujuudayso lugteedu hadday calaacasheedu in halkaa ka soo bannaanaato salaadeeda waa buraysaa marka inay marada hoos u dejisaa la dooni haddii uu yacni uu ku gaaban yahay saakadan ay qabto ama diraca uu qabto hadduu gaaban yahay waxaa la rabaa inay wax kale ku hoos xirato oo markaa ay dhulka kusii dayso oo dhulka ay saa u daadiso wey si markay sujuuddo ayna cirbaheeda usoo bixin wey cirbaheeda hadday soo baxaan waa basde salaaddaa ka burayso sidoo kale markay salaada gelayso gacmahana waa inay iska ilaaliso gacmaheeduna waa inayn banaanka usoo bixin intaa kafaynka ah intaa kafaynka kafka intaan la yidhaahdo intaa bese unbaa loo ogol yahay oo banayn kartaa iyo wejiga haddii gacanta i meel markay sujuudayso iyo meel ka soo baxdo bas wey salaadeeda waa buraysaa wa qaalad waxay tiri ummu salama sa'altu nabiya nabigaan su-aalay sala allahu calayhi wasalama atusalli lmar'atu naagtu ma ku tukan kartaa fii dircin iyo wa khimaarin dirac ay xidhato dheer iyo khimaar ma ku tukan kartaa waa kii madaxa ay soo saaratay waxa madaxay kusoo dadatay wey laysa calayha izaarun ayadoon googorod qabin dirac keliya iyo hagoog ay kor ka saaratay ma ku tukan kartaa naagtu ayadoon googorod qabin qaala wuxuu yidhi nabigu idaa kaana dircu dircu hadduu yahay saabiqan mid waasac ohoo dheer yuqadi yuqadi astura iyo duhuura qadamayha lugaheedu inay soo baxaan hadduu qarinayo nacam waa ku tukan kartaa buu nabigu laakiin mar hadday gaaman yihiin oo lugihii ay soo baxayaan waayahay way ka buraysaa salaada salaaddaa ka buraysa marka waa inay iska ilaaliso aad iyo aad naagta cawradeedu yacni aad bay u badan tahay marka waa inay taxadar ka samayso wey xayl dharkii baa iska fara badane waa inay lugaheedu soo qariso hadday wax soo gashato oo sigisi iyo wax gashatana ayna waaba fiican tahay haddii kale waa inay dharka hoos u dejiso raariciso dhulka geyso dharka si ayna lugaheedu usoo banaanaanin wey markay sujuudayso rawaahuma abu daawuud baa wariyey can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha can nabiy sal alay waslama qaal laa yaqbal llahu ilaahay aqbali maayo salaata xaaidin yani salaata xaa'idin maxaa looga jeedaa man balaqat sina alxayd gabar qaangaar ah oo waktigii ay ku xaylaysay gaartay salaadeeda ma ansaxayso ilaahay ma aqbalayo ilaa bikhimaarin inay madaxeeda asurto mooyaan naagtu hadday xaylka waktigiisa gaarto sino xayl ay gaarto baaliq wey mar hadday baaliq noqotona madaxeedu cawro wey timaheeda in meel yar laga arko lama ogolo marka salaadeedu ma ansaxayso ilaa ay madaxa qariso wey ilaa ay madaxa qariso akaas marka waa inay aada ugu dadaasho madaxeeda iyo kulli jirkeedao dhanba ay wada qariso ilaa wejiga iyo labada kaf ma ogiye inta kaleo dhan way qarinaysa salaada markay ku jirto naagtu inay cawro tahay badankeedaoo dhan ilaa wejiga iyo labada gacmood ma ogiye inta kaleba inay cawro yihiin culummadu muttafaq bay ku yihiin laakiin khaarija salaa salaada markay ka baxdo yaa waxaa la leeyahay maxaa cawro ah jamhuurtu say u badan yihiin waxay leeyihiin jamiicu badaniha xata alwajhu waalkafayn labadii salaada loo ogolaaday markay ay banaynaysa intay tukanayso waa wejiga iyo labada kaf intaa ba labadiina xataa waa la qarinaya badankeedoo dhan waa cawro ayada dhanba waa inay isqariso meel kale inay iska banaysa iskaba dhaaf madaxeeda in la arka iyo inay meelo soo banbanaysa iyo iskabadaa lugaheedu inay banaanaadaan iyo midna ma jirto badankeedoo dhan cawro wey waa inay kulli wada qariso wey bacd alculamaa waxay leeyihin culamada qaar yar baa waxay leeyihiin wejiga iyo kafaynka labada calacalood iyo wejiga cawro ma aha salaada markay ku jirto iyo markayna ku jirinba way iska banaysan kartaa ya oo ilaa maa dahara minhaadu ilaahay uu sheegay ilaa maa dahara minha intan soo daahirayso markay hawsha iyo qabsanaysa muuqanayso waa wejiga iyo labada gacmooda inta aanu yani ma way iska yani cawro maaha aanu nidhaahno saasay leyihin aayadda daahirkeedaas yay ku fasirayaan laakiin jamhuurtu say u badan yihiin badankeedao dhan waa cawro xata alwajhu waalkafayn markay salaadii ka baxda bas wey labadiina waa inay qariso rawaahu abu daawuud baan wey wa tirmidi hadda madaxii bayba iska banaysanayaan oo madaxa ad arkaysa ayagoo iskaga banaanyih halkaa timihii oo sidoodii ay iska soo saydaysanayaan aye dee taas waa mashaakil aada u weyn wey qofka cawradeeda hadday qarsan weydo ciqaab bay hadhow aakhara la kulmaysa waciid daran baa kusoo aroora naagta timaheeda cawrada ah aan ajnabiga ragga ajnabiga aan ka qarinin oo banaanka soo dhigto waxaa ku soo aroortay yacni in tim hadhow tiir naar ah lagu xidhayo madaxeeda tiir naar ah hadhow lagu xidhay haddii meel yar timaheedaa ka soo banaanaanaya qarin weydo marka madaxeedoo dhan inay ka dadaashaan rajulada meel ayna timaheedu ka soo bixin wey mar kasta waa inay isqariso asturka iyo xijaabka naagtu waa inay ku dadaasho ilaahay baa asturay waa inay isqariyaan wey tajuusu salaatu salaadii way bannaan tahay fi nacli daahiri kab daahira in lagu tukado way bannaan tahay wa amaa idaa kaana naclu najisan kabtu hadday nijaaso tahay ka an kaana min jildi maytatin kabta dhanba waxaa laga sameeyey mayta haraggeed falaa tasixu salaatu fiihi bixaalin min alaxwaal marnaba ku ansixi mayso laakiin kabtu hadday daahir tahay waa lagu tukan karaa buu leey su'ila anas binu maalik baa la weydiiyey radi allahu canhu akaana nabiyu ma aha sala allahu alay wasalam yusallii fii nacleyh nabigu labada kabood ma ku tukan jiray qaala anas binu malik wuxuu yihi nacam rawaahu alkhamsatu ila abaa daawuud fiihi xadiidkan waxaa ku sugan jawaasu salaati salaadu inay bannaan tahay fi nacaali daahira kabaha daahirka in lagu tukan karo wa huwa ruksatun waa rukso litakfiifi fudayd ummadda loo fududaynayo wey walaysa biqurbatin laakiin wax ilaahay loogu dhowaado maaha waa iska jawaasun sharciga ku bannaan kabaha haddaad daahirun ku aragto takfiif oo diinta yacni fudayd iyo waasac laga dhigayo yaa waxaa lay kabuhu haddaad daahirnimo ku og tahay mar mar waa isaga tukan kartaa waa mararka safarka la yahay iyo saas oo kale laakiin walaysa biqurbatin qurbo ma ah dad baa waxay u malayn nebigu uu ku tukan jiray haddiiba la yidhi mar inay tahay sunna min sunani nebiy maaha sunno waa jawaaz wey jaa-is wey ma ogiy sunno ma ah qurbo ma uu leeyay sheekhu liannahu laysa min aziinati quruxda ka mid ma ah kabaha markaad dharka usoo labisato o ilahay u leeyay khuduu ziinatakum cinda kulli masjid cinda kulli salaat kabuhu ka mid maaha ziinada waa likadrati mulaamazatihi lilardi arladay mar la arka taabtaan allatii yani tunaafi nadaafatahu nadaafadiisay ba anfinaysaa waliannahu sala allahu alayhi wasalam lam yuwaadib calayhi nabigu ma una daa'imin mar unbuu ku tukaday ma ogi ma daa'imin nabigu wa liriwaayati abi daawuud wa gayrihi ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam yusallii xaafiyan wa mutanacilan waliannahu laysa madluuban lidaatihi kabuhu sidooda madluub oo ma aha bal limukhaalafati alkitaabiyiin kuwa kitaabiyiinta ehlu kitaabka ee gaalada ah yaa lagu khilaafaya waa lixadiidi abi daawuud walxaakim khaalifu lyahuuda fainahum laa yusalluuna fii nacaalihim walaa khifaafihim kabaha iyo khufka kuma tukadaane khilaafa adinku walaa yakfaa ma qarsoona buu sheekhu leeyahay ana nazcahu kabaha oo la siibo ziyaadatu edabin inay edab ku sugan tahay wey ziyaadatu edab baa ku sugan iyo wa khuduucin khuduuc baa ku sugan washtahara waxaaba shuhurowday fi dukuuli alaa calaa bacdi lmuluuk boqorada markii loo soo gelayo nimanka madaxda ah in kabaha la siibo ee markii ilahay la hor istaagay maxaad u malaynaysaa marka wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi limuusa calayhi salaam nabi muusa ilaahay wuxuu yidhi fakhlacna calayka kabahaaga siib inaka bilwaadi lmuqadasi duwa waadigii muqadaska ah ee wanaagsanaa ee duwa waadi duwa la yidhahda aad ku sugan tahay waaye siib baa la yidhi kabaha markii ilaahay la munaajoonay walaa yanbaqii ma wanaagsoona lilcaalimi ninka caalimka ee wax yaqaano an yusallii fiihi kabaha inuu ku tukado amaama alcawaami dadka caamada hortooda inuu kula tukado fa innahu yaxmilhu wuxuu ku xumbaaraya cala atasaahuli iyo wasalaati binijaasati nijaasa inay ku tukadaan allatii laayuallatii laa yudahiruha usa dahiraynin addalku in dhulkaa la marmariyo calaa ra'yi ljamhuuri jamhuurtu siday qabaan haddee kabaha ma lagu meeshaas haddii wadaadka oo ku tukanaya la arko nin walba kabaha lagu tukaday waa bannaan tahay buu le markaasuu xaarka ula soo dhex qaadayan buu iskala geli taas waxaa ku sugan dee yani waye waxay u sahlaysaa yani diinta in yani maaratay la tasaahusho wey waqad jarat ilummatu ummaddu waxay ku dureersatay salafan iyo wakhalafanba calaa nazcihi kabaha in la siibo fi yani fi salaati marka salaada la gelay walitibaacu fi hada in ummadda lagu raaca axsano wanaagsan wey inaad ummadda hadda khilaafto oo kabahaaga un yani aad tiraado salaad baan ku gelaya saasaa wanaagsan wey wax hadda qurbo ahoo ku sugan ama sunno ahoo ku sugan kabaha yani kutukashadooduna ma jirta waa un jawaaz wey shay jaa-iza wa tarkulkalaami kalaamka oo laga tago iyo walficlu lkasiir ficilka badan oo la iska ilaaliyo min shuruudi salaati salaadda shuruuddeeday ka mid yihin markaad salaada tukanayso hadal waa inaad iska ilaaliso hadal badan waa inun kaa yani aada soo dhexgelin salaada hadalkaasoo lix kelime iyo meelaha gaaray lix kelime hadduu gaaray kasii badan way kaaga buraysaa salaada ficil kasiir ana lama ogolo hadduu socodkaagu badbato iyo dhaqdhaqaaqaaga iyo ficilkaaguna saddex yani dhaqaaq iyo wax la mid a waa kaa buraysaa salaada marka waa inaad iska ilaaliso khushuuc baa lagaa dooni can zayd binu arqam waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kunnaa waxaanay natakalamu fi salaad salaada dhexdeeda waan ku hadli jirnay buri zayd binu arqam yukalimu rajul ninku wuxuu la hadlayaa saaxibahu saaxiibkii wa huwa ilaa janbihi ninka dhinaciisa taagan oo fi salaati salaada ku jiro ayuu la hadlayaa xataa nazalad ilaa ay soo degtay waqumuu lilaahi qaanitiin waqumuu lilaahi ilaahay u kaca oo quma qaanitiina xaalaad tihiin saakitiina adinkoo aamusan fa umirnaa bisukuuti baa nala amray inaan aamusno wa nuhiynaa cani ilkalaami hadalka waana laga reebay buri zayd bin arqam rawahu lhamsa can cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kunnaa waxaanahay nusalli maca alnabiyi sala allahu alayhi wasalama wahuwa fi salaat nabiga oo salaada ku jira aan salaami jirnay assalaamu calaykum baan dhihi jirnay fayariddu calaynaa wuu naga radin jiray wacalaykum assalaam falamaa rajacnaa markaan ka soo noqonnay min cindi najaashiyi najaashi agtiisa markaan ka soo noqonnay waa markay ardulxabasha usoo hijroodeen asxaabtee sallamnaa calayhi nabiga waan salaamnay isagoo salaad ku jiraan salaamnay falam yarudda calaynaa nagama radinin shib buu naga yidhi faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah kunnaa nusallimu calayka waanu ku salaami jirnay fataruddu calaynaa waad naga radin jirtay salaamtee maxaa dhacay hadda faqaala wuxuu yidhi nabigu inna fi salaati salaadda waxaa ku sugan shuqlan shuqul baa ku sugan qofka salaada ku jira waa mashquul nin salaadni waxaas radinayo ma ahaw salaaduu mashquul ku yihi yacni qiradaa uu akrinaya iyo adkaartaas iyo khushuucaas asaga hortiisa laga doonayo ma wax kaleeto yani uma banaano firaaqo uma le wa marka shuqul baa ku sugan wey marxaban marka qofku mar hadduu salaada ku jiro wuu is-ilaalinayaa hadal iyo waxaas lagama rabo ishtiqaalan bicibaadatillahi can kayrihi faman kaana fii salaatin fa innahu laa yaridu salaama ma radinayo ilaa bacda tasliimi minhaa markuu ka salaamo naqsado unbuu radin qofka adoo salaad ku jira ku salaamo markaa salaada ka baxda wacalaykum asalaam dheh wa bihi qaala bacdu saxbi wataabiciin walaakin iljamhuuru jamhuurtu calaa annahu yundabu lahu raddu bilishaara ishaara looga radinaya walixadiidi sunan can suhayb marartu birasuuli llahi sal alayh wasalam wahuwa yusalii fasallamtu calayhi faradda calaya ishaaratan biisbucihi markaa nabiga salaam isagoo salaad ku jiro gacantuu iiga radiyey saasuu ii ishaaradaasumaa lagu radinaya leeyihin laakin hadal ma jiro aya hadal ma jiro wacalaykum asalaam haddaad tidhahdo khidaab bay noqonaysaa bini aadamka haddaad la khidaabtana salaadda waa kaaga buraysa salaada dhexdeeda khidaab bini aadana lama ogolo ilaa nabiga mooyaane sala allahu alayhi wasalam nabiga asagoo salaada dhexdiisa y haddii aad yani waad kula khidaabaysaa asalaamu calayka ayuha nabiy waad leed aka kaagama burayso khidaabka nabiga salaada kaagama burayso laakin dadka bini aadamka kale way kaaga buraysa rawahu sheekha walimuslim wa abi daawuud wa axmed ina haadihi salaatu laa yasluxu fiiha uma suubada shayun shayu min kalaami naas dadka hadalkooda munaasab oo ma aha inamaa huwa tasbiixu salaadu waa tasbiix iyo watakbiiru takbiir iyo waqira'at lqur'aan aw kamaa qaala sala allahu alayhi wasalam nabigu siduu yidhi wa fii riwaayatin laa yaxilu xalaal ma aha salaada dhexdeeda in lagu hadlo lama ogolo xalaal maaha fa takliimu nnaasi fi salaati camdan haddii salaada dhexdeeda aad ku hadasho kas uga hadasho xaaraamun weeye wa mubdilun salaadana wuu burinayaa sawaaun kaana lixaajatin am la wa sawaaun kaana limaslaxati salaati am la hadday salaada maslaxadeeda tahay koley salaaddii qofkii waxbuu ka tegey marka salaada dhexdeeda inaad ku war waxbaad ka tagtay haddaad tidhahdo way kaa buraysaa salaad xataa maslaxatu salaad ha noqoto lama ogola salaada dhexdeeda inaad ku hadasho wey fa in ixtaaja hadduu u baahdo ilaa tambiihin qof inuu yani uu baraarujiyo qofkii waxbuu hilmaamay ama waxbaa si ka noqday ow idn yani idnin qof baa isagoo salaadii ku jira gurigii baad ku tukanaysaa markaasuu iridda guuta ma soo galaad buu ku hayaa banaankuu taagayn sabaxa rajulu ninku wuu tasbiixsanayaa subxaana allah buu leeyay haddii salaada dhexdeeda wax ku yimaada saasuu leeyay haddii qof banaanka kuu taagan yahayna saasoo kale suu leeyay subxaana allah wuu dareemaya marka qofki inuu salaad ku jiro ay sabaxa rajulu ay ay wasafaqa kayruhu dumarkana way tasbiixsanayaayo gacmahay saa isku leeyihin marka ayay wax kusoo dariyaan sidaasay saasay gacmaha isugu dhufanayaan labada calaacalood inay isku dhuftaan lama ogolo salaadda waa kaga buraysaa oo yani taas ciyaar bay shabahaysaahe laakiin waxay saa yani gacanta midiga daahirkeeda iyo midda bidaxa baatinkeeda saa isugu dhufani ama gacanta bidaxa baatinkeeda iyo midda midiga daahirkeeda saa isugu dhufani saasay leedahay marxaba marka ilaa lix suuro waatii fiqigu banayn jire saas iyo saas saas iyo saas saas iyo saas labada daahir la isku dhufto labada daahir maxaa la ogolay inuu baadin baadin lagu dhufto taa ciyaar bay okaanaysa taa lama ogola le marka saasay le wa calayhi ljamhuuru salafan wa khalafan saasuu leeyay qof wa qaala jamaacatu minhum lawsaaci jamaaco yar baa waxay leeyihiin imaamka awsaaci la yidhahdaaba ka mid ahe yajuuzu lkalaamu limaslaxati salaati wen salaadda hadduu ninku ka tago war ragcad baa kuu dhiman dheh saasay leeyahay waay oo waa lagu hadli karaayo maslaxatu salaad waa ugu hadli kartaa saasay leeyihin saasay leeyihin can mucayqiib waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi dakare nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu sheegay almasxa fi lmasjidi masaajidka oo la masaxo yacni alxasaa markaad tukanayso meeshay meesha wejiga aad digile ku sujuudi lahayd oo sidaa aad gacantaa ugu mamasaxdo oo iska tirtirto taasuu nabigu sheegay yacni wuu nahiyey wuu diiday wey ha iska ilaaliya qofku markuu salaada ku jiro khushuuc baa la doonayaa marka inaad meeshan saa u xaaqxaaqato kolba saa aad tidhaahdo khushuucay anfinaysa waxaas qaala wuxuu yidhi nabigu in kunta laabudda faacilan in kunta haddaad tahay laabudda faacilan inaad samaynaysa haddaan laga maarmaynin fa waaxidatan hal mara un sidaas ka dheh laakiin maanta o dhan ha ku celcelina wejiga hajajafanin rawaahu lkhamsatu wliasxaabi sunan idaa qaama axadukum ila salaat axad adinka idinka mid ah hadduu salaada u kaco salaada uu galo fa ina raxmata naxariista ilaahay baa tuwaajihuhu soo qaabilayse falaa yamsax ilxasaa qaruuraxa yuusan masaxin carada iyo waxaas iyo dhulka iska tirtirine bas yani khushuuc hala yimaado khushuuc saasaa la doonaya albaabu saabic fi sunani salaati salaada sunooyinkoodii salaada sunadeedii waa sunanu salaad almutaqadimati oo ka hormarayay yaa halkan laga gelaya salaada suna sunanteedii mutaqadimada ahayd oo ka hormaraysa oo salaada suno sunnadeeda mid khaarija iyo mid daakhil oo salaada dhexdeeda labaduba way leeyihiin sunnada yacni khaarijka ah oo salaada ka baxsan wax mutaqadimo oo ka horayso iyo wax ka dambeeya waa leeyihiin marka sunnada mutaqadimada maxaa ka mid a aadaanka iyo aqrimkaa ka mid a sunadii mutaqadimadu meesha meesha ka gelaya sheekhu allatii tudlabu qabla talabusi bisalaati salaada intaan la dhex gelin sunnada layska rabo wa hiya alaadaanu waaliqaamatu aadaanka iyo aqimkaa ka mid a wasiwaaku rumaygaa ka mid a walcimaamatu baa ka mid a inaad duubataa ka mid a wasutratu baa ka mid a meel inaad isku hagaajisa markaad tukanayso meel bannaan aad istaagin ee derbiga isku qumayso ama tiir aad ku hagaagto amaama almusalli kamaa yaatii sunnooyinkaas marka salaada haddii aad samayso sawaabkii salaaday kamilaysa ay kuu buuxinaysaa haddaad ka tagtana salaada kuma burayso salaadaada way iska ansaxaysaa laakiin sawaab baa kaa maqanu wa fiihi fusuulun halaaa alfaslu alawalu fi alaadaani waliqaama fasalkan koobaad aqimkii iyo aadaankii ay fii bayaanihimaa aadaankii aqimka caddayntooda wa fadlihimaa fadligooda wamaa yustaxabu fiihimaa waxa laga doonayo walisaacimicaha qofka dhegaysanaya waxa laga rabo kaasuu ufasliya qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabiga rumeeyo idaa nuudiya lisalaat salaada haddii loo naadiyo loo dhawaaqo min yowmi aljumcati maalinka jumcada fascuu ilaa dikri illah ilaahay dikrigiisa u degdega waa salaadae wadarulbayca beeca ka taga buuri ilaahay mar haddii aadaanku u dhaco aadaanku mar hadduu dhaco waa aadaanka dambe ee khadiibka uu ku fariisanayo mimbarka markuu ku fariistaa aadaankaas mar hadduu dhaco beecu xaaraan wey in la joojiyo wey fascuu ilaa dikrillaahi wadarulbayc baa ilaahay waa xaaraan beecu laakiin fuqahadu waxay leeyihiin haddii un aad ka hadduu qofku xaaraantii ku xadgudbo uu iska gato wax uu gado beecu waa fulayaa naafid weeye beecu laakiin xaaraan buu ku dhacay ninkaas xaaraan buu ku dhacay saasaa la leeyahy daalikum kaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad ogtihiin oo garanaysaan bu ilahi wa qaala tacaala ilahay wuxuu leeyahay waidaa naadaytum ila salaat salaada haddaad isu dhawaaqdaan ood u aadaantaan ittakhaduuhaa kuwan gaaladaa waxay ka dhigayaan huzu'an jeejees iyo walaciban ciyaaru markaad aadaantaan oo salaada u aadaantaan yay ku jeejeesayaan waa ku qosqoslayan waa ku ciyaarayaan idaa dacawtum annaasa ilayha bita'diini laha faalaadaanu madkuurun fi lqur'aan qur-aankaa lagu sheegay wa xikmatu laadaani aliclaamu ogeysiin lays ogeysiinayo bidukhuuli waqti salaati salaada waqtigeeda inuu galay iyo wa dacwatu nnaasi ilayhaa dadka in loogu yeero salaadii salaada waqtigeedaa galay soo aada weeye macnaheedu markii la aadaamo wa xikmatu liqaamati aqimkana maxaa looga jeedaa istinhaadu nnaasi dadka in la kiciyo weeye lisalaati salaad markii waqtigii uu dhammaado yaa la aqimaya salaaddii soo maaha salaadda u kaca wey qad qaamat isalaad yani qaruba qiyaamuha salaadda qumideedii baa dhowaatay u kaca wey wa humaa sunnatu kifaayatin labadoodu waa sunnatu kifaaya liljamaaca haddii dadku jamaaca yihiin meel wada joogaan sunnatu kifaayo weeye oo hal qof hadduu aadaamo oo aqimo inta kale waa ka dhacaysaa wa sunnatu caynin weeye lilmunfaridi haddaad keligaa tahayna sunnatu cayn wey sunnatu cayn yani adiga unbaa lagaa rabay sunno kuu tahay inaad aadaanto aqrinto keligaa haddaad duhur cidlaa joogto kole cinda shaaficiya wa abi xaniifa wa qaala maalik iyo axmed wuxuu lehi jamaacatu inahumaa waajibaani ay imaamu maalik iyo axmed waxay leeyi waaba waajib wey waa lixadiisi axmed walxaakim maa min salaatatin saddex qof ma jiro laa yu'adinuuna aan aadaamaynin walaa tuqaamu fiihim salaatu salaadana aan oogeyno jamaaca aan oogeyno ila istaxwada calayhim shaydaanu shaydaan baaba ka qaalib noqoni dadku hadday meel joogaan saddex qof ay yihiin waa inay jamaaco ku tukadaan intay aadaamaan aqimaan ilaa shaydaan baa ka qaalib noqday kuwaas marka xadiidkaasay u daliishanayan waxay leeyihiin waaba waajiba de in la aadaamo oo la aqimo can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal idaa nuudiya lisalaati salaada haddii loo naadiyo buuri nabigu adbara shaydaanu shaydaankii waa cararayaa wuu dubur jeedinayaa lahu xaaluu usugnaaday duraadun duraad baa usugnaaday waa riixda mideeda sawd kalewa asagoo dhuuso ay usugnaato isku qarinayo weliba sawd leh yuu cararayaa wey isku dhegatirayaa muxuu yani sidaa u yeelayaa xataa laa yasmaca ta'diima aadaanka inuuna maqlin buu rabaa wax alle wixii aadaanka maqlo qiyaamaha way u markhaati kacayaan mu'adinka marka shaydaanku waa cadow oo markhaatigaasuu diidayaa markaasuu isku dhegatirayaa dhuusuu isku dhegatiraya intuu cararo meel fog buu tegayaa fa idaa qudiya ta'diinu aadaankii markii la dhammeeyo aqbala wuu soo qaabilaya haddana markiiba waa imaanaya xataa idaa suwiba bisalaati salaada markii la aqimo haddana loo aqimo adbara wuu cararayaa xataa idaa qudiya taswiib aqinki markii la dhammeeyana aqbala wuu soo qaabilaya xataa yaqdura ilaa uu kala dhex galo oo waswaasiyo bayna almari wa nafsi ruuxa iyo naftiisuu kala dhexgeli shaydaan hadde maxaa ka orod badan salaada markii aadaanka la bilaabo carari sida xadiida noo soo nosocota ay tilmaamayso ilaa soddon yani mayl ama afartan mayl buu tegaya markii la dhammeeyana waa kula taagan yahay haddana markii aqinka la bilaabo haddana meeshii buu tegaya markii aqinka la dhammeeyo oo qofku salaada uu xirtana markiiba waa la taagan yahay qalbigiisu iyo naftiisu kala dhex gelaya markaasu waswaas ku bilaabaya waxaas xusuuso waxaas muxuu ahaa bad buu kula gelaya marka xataa yaqdura ilaa uu kala dhex galo bayna almari wa nafsihi yaquulu lahu wuxuu u leeyahay udkur xusuuso kada waxaasuma garanayso wadkur kada waxaas xusuuso mimaa shay buu xusuusinayaa lam yakun uusa ahayn yadkuru min qabl ruuxu wuxuuna horay u xusuusnayn ba markaad salaada gasha kusoo xaadirayso waxaada horay u xusuusnayd baa kugu imaanay wagti markaad salaada xidhato bad unbuu kugu furaya wixii kaa maqnaa iyo wixii meel jiray oo dhan iyo wixii oo dhan baa kugu soo xaadiray xataa yadalla rajulu qofki ilaa uu ahaado oo maa yadri mid aan garanayna kam salaa meequu tukay warma saddex baad faraysa horta mise afar bad buu kugu riday markaasaa waswaas ku gelayaayo waad shakisaybo rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya walimuslim ina shaydaana idaa samica nidaa shaydaanku markuu aadaanka maqlo bisalaati salaada loo aadaamayo dahaba wuu carari xataa yakuuna ilaa uu noqdo makaana rawxaa'i meesha rawxa la yidhaha waa makaan madiine iyo maka u dhexeeyo oo makiin madiine dhexdood soddon mayl ama afartan mayl bay jirtaa halkaasuu orod ku tegaya markiiba markii la dhammeeyana waa kula taaganya waa shaydaan maxa ka orod badan can cabdillahi bni cabdiraxmaan waxaa laga wariyey ibna abi sacsacata ana aba saciid alkhudri radi allahu canhuma qaala lahu wuxuu u yidhi cabdiraxmaan cabdullaahi bin cabdiraxmaan ibn abi sacsaca yaa waxaa la hadlay abu saciid alkhudri oo saxaabi ah qaala wuxuu yidhi abu saciid alkhudri lahu licabdillahi bin cabdiraxmaan baa wuxuu u yidhi inii anigu araaka waan ku arkayaa tuxibu alghanama waalbaadiya niyaho waan ku arkaa nin ari iyo baadiye jecel baad baadiyahaas inuu ari ku dhaqdo baad jecesha dadka waxaa jira dad miyiga iska jecela moogtahay oo hadda magaalo kaala imow haddii la yidhahda aan weligiis yeelayn mar rabuu ley magaalo ilahay ima keeno nolosheedaba mar rabuu ley waxan baadiyahaasuu rabaayo arigiisaas wixii intuu iska dareersado galabtii uu soo xaraysanayo iyo dhibyaridaas aayir uu iska joogo yuu iska rabaa marxaban meeshan balaayo oo kirada iyo biilka laisla daba taagan yahay wuxuu leey maal lagu noolaan kar noloshiisaba kama hela dabeecadiisaan ka helinba maba rabo magaalada baadiyuhu iska rabaa marka waxaan ku arkaa buuri nin yahow inaad yacni baadiyaha jeceshahay oo ari aad jeceshahay weliba inaad ari ku dhaqato un fa idaa kunta markaad ahaato fii qanamika arigaaga haddaad dhex joogto ow baadiyatika baadiyahaaga iyo duurkaaga haddaad iska joogto oo fa adanta bisalaati salaada aad u aadaamayso markee dee waqtiga salaaddii la gaaro waad aadaamaye farfac sawtaka sawtkaaga kor u qaad binnidaay aadaanka kor ugu qaad ha isdhihin keligaa weeye cidna ooma yeerhaysa tartiib isaga aadaama ha is odhanine inta tabartaada a qayli haddaad meel cidlaa joogto kole kor u qaad aadaanka fa inahu shaniya laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmu'adini mu'adinka sawtkiisa sawtkaa dhawaaqiisa ma maqlo jinnun jinni ma maqlo walaa insun insi walaa shay-un ma maqlo ilaa shahida lahu yowma alqiyaamati qiyaamaha wuu u markhaati kacaya wax alla wixii ku maqlo qiyaama way kuu markhaati kici markaad meel duura haddaad joogto xayntaada iskala joogto aadaanka kor u qaad intaad aadaanto kor aada u qaaddo ay iska aqimo oo haddana markaa iska tuko ay aragaaga iska dhexto qaala abu saciid wuxuu yidhi samictuhu waan maqlay buu yidhi hadalka aan kuu sheegayo min annabiyi baan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam rawaahu lbukhaari baa wariyey wanisaa-i can mucaawiyata waxaa laga wariyey can nabiyi sal alla alayh wasalam qaala wuxuu nabigu almuadinu almu'adinuuna mu'adiniinta nimanka aadaamo adwalu naasi dadka kuwa ugu dheer weeye acnaaqan luqunta yowma alqiyaamati markay qiyaamaha dadku dhidig laqayaan oo dhibaatadu haysato mu'adiniintaa dadka ugu luqun dheer waxaa loola jeedaa adwalu naaska waxaa loola jeedaa carabtaa yani ruuxa dheer ee waxay ku tilmaamaan inuu luqun dheer yahay ama ruuxa hadhow derajada iyo sharafta la siinaya waxaa leeyahay wuu luqun dheeryahay macnaha waxaa looga jeedaa darajay leeyihiin oo dadka waa laga kormarin doonaa hadhow qiyaamaha markay dhibaatada ku dhacdo dadka waa laga kormarinaya iyaga rawaahu muslim axmed can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu laakin mu'adinka waaye i ku soo aroortay kaas shuruudaasu waa mu'adinka muxtasibka ah laleeyahy mu'adinka muxtasibka ah ee aadaankiisa aan ujro ku qaadanaynin kaas weeyaan leeyahay maxaa yeel sunnooyin waxaa jira mu'adinka laga doonayo inuu nin sawd dheer yahay uu sawd quruxsan yahay oo haddana yacni muxtasib yahay aadaankiisa waxba uusan ku qaadanaynin waa kaa shuruuddaasa laga raba can abi hurayrata can nabiyi sal alay wasalam qaala alimaamu imaamku daaminun imaamku waa daamin wuxuu damaano qaadayaa dadka uu imaamka u yahay kafiilun liljamaacati bitamaami salaatihim salaadooda taamnimadoodu yacni mas-uul ka yahay waa daamin facalayhi alcinaayatu imaamku inuu dadaalaa la doonay biitqaani salaati salaada inuu aad u subo ku dadaalo maxaa yeele dad dhan buu mas-uul yahayo waxaan ku daba tukanayo oo dhan baa salaadoodii uu daamin ka yahy fa kamaalu salaatihi imaamka salaadiisu hadday kaamil noqoto kamaalun lisalaatihim mu'aminiinta salaadoodina kaamil bay noqoni walahu ajrun buu leeyahay ka ajrihim ajirkoodoo kalaa loo qoraya wa naqsuhaa salaadiisu hadday nusqaantana caa'idun calayhi faqad asaga unbay salaadiisu ka halaabaysaa mu'miniinta salaadooda waa iska saxiix marka imaamku inuu dadaalo kaasaa la rabaa alimaamu daaminun wlmu'adinu mu'adinkuna mu'tamanun waa la aaminay mu'adinkuna waa mu'tamano waa la aaminay maxaa loo aaminay yacni amiinu lqowmi qoomkiibaa aaminay oo aladiina yactamiduuna caleyhi cuskanaya fii cibaadaatihim cibaadadooda falyandur ha iska fiiriyo maadaama la aamin mu'adinkiibaa aadaamay baa la dhihi waktigii baa la gaaray marka soonkii la joogo oo yani waa wu aadaankii baa dhacay aadaankiisaa un baa la sugaya la fiirsanaya maadaama dadku ay aamineen inuu dadaalaa la rabaa isaguna oo xadiidka ibnu maaja uu warinayo yaa wuxuu nabigu ku yidhi khaslataani laba khaslo mucallaqataani waxaa lagu xidhay fii acnaaqi lmu'adiniin mu'adiniinta luquntooda lilmuslimiina laba shay oo maxay yihiin salaatuhum iyo wa siyaamuhum salaadooda muadiniin mu'adinka unbaa la sugi waktigu isaga noo aadaamo unbaan iska gelinaa salaad soonkana waa saas aadaanka hore unbaa lagu suxuurani kan dambe waktigiisa markii la gaarana bas waa waktigii la iska ilaalinay inta kaleo dhan waa la iska cuni asagaa unbaa la fiirinaya mu'adinkaa unbaa lagu xidhan yahay soo ma haddee cibaadadii asagaa unbaa loo itikaashe inuu dadaalaan rabaa mu'adinku inuu iska dhawaaqo un ma allahuma allaahuma arshid ila'imata buu nabigu ilaahu a'imada hanuuni wakfir lilmu'adiniin mu'adiniintana ilahu u dhaaf saasuu nabigu ay yacni irshaad buu nabigu ugu duceeyey hanuun a'imada waay maxaa yeele meel weyn bay hayaano waa hogaankii ummadda weeye iyo a'immadu marka allaha hanuuniyo oo khayrka iyo sawaabka allaha ku toosiyo wakfir lilmu'adiniin mu'adiniintana allaha u dembi dhaafo bu nabigu wixii xoogaa taqsiira inuu ka dhaca laga yaabo oo yacni waktiga inay ilaaliyaan iyo dadaalkii la rabay hadday xoogaa yar dhimaan allaha u dhaafo bu nabigu allaha u dhaafo ay rawaahu abu dawuud baa wariyo shaaficiyi wa tirmidiy wa canhu waxaa laga wariyey canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabi sal alay waslam qaala wuxuu nabigu almu'adinu mu'adinku yukfaru lahu waa loo dhaafaya madaa sawtihi sawdkiisu intuu gaaro sawdkiisu intuu gaaraa loo dembi dhaafaya wayashhadu lahu waxaa u markhaati kacaya kullu radbin iyo wayaabisin wax qoyan iyo wax angeganba way u markhaati kacaya rawaahu abu daawuud wanisa'i wazaada fii riwaayatin walahu milu ajri man sallaa macahu in alla intii salaada ugu yeeray oo la tukatay ajirkooda in laeg baa loo qoray hadde waxaasoo ajir uu leeyahy mu'adinku yacni inuu asaguna dadaalo oo ajirkaas uuna iska hallaynin kaasaa la doonaya bayaanul aadaani aadaanka caddayntiisi iyo waliqaamati alfaadoodii baa halkan yani laga gelayaa aadaanku luqatan aliclaam ogeysiin weeye wa sharcan haadihi alkelimaat kelimaadkan hadda noo imaanaya xadiidku uu sheegayo ee aan naqaano weye alfaadaas weye aadaanka aqimkuna masdaru aqaama weeye wa sharcan haadihi alkelimaat alaatiya kelimaadkan aqimka weye qaala ibnu cumar wuxuu yidhi cbdullahi bn cumar lamaa qadima almuslimuuna muslimiintu markay soo galeen almadiinata madiine markay yimaadeen kaanuu waxay ahayn yajtamicuuna way isu imaan jireen fayataxayananu- fayataxayanuuna salaata salaaday waktiyeyn jireen salaada wakti yani markay marmaray isu imaanayaan salaaddii isla tukanayaan haddana markaas aan isku soo noqono salaaddii kale aan tukanno walaa yunaadaa laha axadun axad u aadaamayena ma jiro walaa yunaadii laha axad axad salaada u adimaaye ma jiro fatakalamuu yowman fii daalika maalin bay arrintaa ka hadleen salaada maxaan isku ogeysiinaa markas inaan markaan isu imaanayno jamaacada aan tukanayno maxaan isku ogeysiinaa bay maalin isku soo qaaden fa qaala bacduhum waxay yidhahdeen ittakhaduu samaysta naaquusan naaquus samaysta oo ka naaquusil nasaara nasaarada yani waxay isku yani bahalkan dawankay isu dhawaajiyaan oo kale aan garaacano oo kaas si aan isu ogeysina salaada waktigeeda wa qaala bacduhum kuwo kale waxay yidhahdeen qarnan oo ka qarni lyahuud maya buun sida yahuudda oo kale buun aan isu yeerino markii salaada waktigeedii la gaaro fa qaala cumar cumar binu khadaab baa hadlay oo haddee waxyigii yani qowlkiisaba waxyigi uu waafaqi jiray wuxuu yidhi awalaa tabcatuuna rajulan mar nin maa noo bixisaan yunaadii bisalaati salaad dadka ugu yeero waxay la ficlaan lahayd baanu gaalada inaan ku raacno kuwa aan yahuudna aan shabahno ma ficino ansaar nasaarina aan shabahnana ma ficine nin annaga naga mida intaan dirno dadka salaadda hagu dhawaaqo war salaaddii baa la gaaray ee kaalaya ha yidhahdo laakiin kayfiyada loogu dhawaaqay alfaadda lagu dhawaaqay markaa ma jirin lama aqoonin laakiin asaga wuxuu soo jeediyey nin aan iska bixino oo dadka salaadda ugu yeero faqaala rasul lahi wuxu yhi sala allahu alay slm qum yaa bilaal bilaalow istaag fanaadi bisalaad or dadka adigu dadka ugu dhawaaq salaad markuu nabi cumar saa soo jeediyey ra'yigiisi buu nabi u waafaqay wuxuu yidhi bilaal buu la hadlay wuxu yidhi salaada ugu yeer dadka salaada ugu yeer bilaal nin sawd deer buu ahaa saaxiibu sawda markaasoo yani muaadinkii rasuulku ka dhigay alayhi salaatu wasalaam ay can abi maxduurata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasul lah sal alay wasalama callamahu ninka abu maxduura la yidhaha nabigu wuxuu baray alaadaana aadaankiibuu baray tisca casharata kelimatan sagaal iyo toban kelimuu baray waa aadaankii wey maca tarjiica lagu daraya tarjiica markii lagu daro sagaal iyo toban kelimay noqonaysa tarjiicu waxaa weeye qofku markuu aadaamayo allahu akbar allahu akbar markuu yidhahdo hoos waa inuu u yidhahdo haddana allahu akbar allah markaasuu kor u qaadaya ashhadu an laa ilaha ashhadu yuu hoos u dhaya markaasuu kor u qaadaya haddana ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha marka tarjiic baa la yidhaha tarjiicaana waa sunno inaadan ka tegin haddii marka lagu daro aadaanka wuxuu noqonayaa sagaal iyo toban kelimo waliqaamata iqaamaduna sabca casharata kelimata waa toddoba-iyo toban kelimo alaadaanu aadaanku allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar zaada fii riwaayatin tarfacu bihaa sawtaka buu nebigu sawtkaad kor ugu qaadaysaa uma taquulu waxaad leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulullah zaada fii riwaayatin takfidu bihaa sawtaka uma tarfacu sawtaka bishahaadati waa tarjiici hoos intaad u tiraahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilah yaad kor u qaadaysaa markaas sawtkaaga kor hoos baad u dhigaysaa haddana kor baad u qaadaysaa uma tarfacu sawtaka bishahaadati ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulullah xaya cala asalaa xaya cala asalaa salaada u kaalaya haluma ilayha salaada u imaada xaya cala alfalaax liibaanta u kaalaya xaya cala alfalaax fa idaa kaanat hadday ahaato salaata subxi lisalaati subxi yani fa idaa kaana alaadaanu lisalaati subxi salaada subax hadduu yahay qulta waxaad dhihi buu nabigu abuu maxduurun la hadlayaa asalaatu khayrun min annawm asalaatu khayrun min annawm saasaad leedahay taa salaada subax unbaa lagu darayaa asalaatu salaadii khayrun way ka khayr badan tahay min annawmi hurdada asalaatu salaadii baa khayrun ka khayr badan min annawmi war hurdada isaga soo kax salaadii baa ka khayr badan taasaa lagu daraya allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah waliqaamatu aqimkina allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah xaya cala asalaat xaya cala asalaat xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax qad qaamat isalaah qad qaamat isalaah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah waa isku alfaad bay markaa labadoodii noqonayaanoo mid la arka laba goor baa la celcelinayaa ilaa takbiirta oo afar goor la celinaya mooyaane aka qad qaamat isalaadun baa lagu ziyaadinaya bas aqimka marka laba riwaaya kusoo aroortaye marka riwaayadatan waa ka abi maxduuro warinaya sidaa wey رواه الخمسة للبخاري وفي رواية في الإقامة أقمك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والرواية كده مركز رواية كده can anas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi umira bilaal baa waxaa la amray an yashfaca alaadaana wayutira aliqaama ilaa qad qaamat ila aliqaamatu qad qaamat salaada mooyaane aka yacni aadaanka waad labalabayni wuu shafcinaya aqimkana waa halhal ilaa qad qaamat salaada